asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin halkan waa staa f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysada alaabas wax walba isniin ilaa jimcaha si toos uga dhegeysataan warbaahin kasta waa subaxnimo isniina taaraduna waxay ku beegan tahay afari tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun labadhawaatanka xubinta wargeysada waxaanu ku eegnaa qaar ka mid ah wargeysada kasoo baxa dalka waxaanu ku kala eegi doonaa wargeysada daily nation iyo the standard aanu ku hormara marka hore wargeyska daily nation the standardna yuusuf bakad ayaa noo soo qaban doonaa bogga ugu hore wargeyska daily nation maanta waxa uu ku daabacayaa warbixin ku saabsan amaba uu leeyahay isagoo soo qaatay sawirada madaxweynaha iyo kan ku-xigeenka waxauu leeyahay idis uhuru vases ruto waxaa tartanka u dhexeeya madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto ayuu leeyahay bogga afaraad ee wargeyska ayuu warbixintan oo faahfaahsanay ku qorayaa waxa uu leeyahay iyada oo markaasi dagaal loogu jiro iyo sidoo kale awood sheegasho loogu jiro cidda hoggaanka kala wareegi laheyd madaxweynaha ayaa iminka master uhuru kenyatta waxa uu isagu horkacayaa cidda hoggaanka isaga kala wareegi laheyd ay wargeysku leeyahay iyada oo ku-xigeenkiisana uu iminka eedeemo iyo hadallo kulul hawada u marinayo madaxweynaha sidoo kale hadalladaasi oo sidoo ay ka mid yihiin kuwa la dhihi karo waa uu markaasi waxaa wargeysku leeyahay ula jeedo in madaxweynaha uu ku doonayo in markaasi uu dib usoo eego ayuu leeyahay wargeeska afar iyo labaatan saaca kadib markii madaxweynaha uu si toosa xariga uga jaray azimiyo lawmoja kaasi oo reyla odinga loogu caleema saaray inuu noqonayo hogaamiyaha amaba cidda madaxxilka madaxweynenimo ugu tartamaysa azimio lawmoja waxaa leeyahay ruto ayaa isaguna gaalantaalkiisa soo tuuray maalinkii shalay aheyd isagoo ku eedeeyey madaxweynaha inuu magacyo qalaad sida tuug iyo sidoo kale waxyaabo la mid ah uu ugu yeerayo halka sidoo kale ruto uu leeyahay madaxweynaha waa uu ikhiyaameeyey ayuu leeyahay maadaama aniga aan la soo istaagay xiliyadii uu ii baahnaa xiliyadii uu qof u baahnaa xiliyadii uu caawimaad u baahnaa madaxweyne uhuru kenyatta waan la soo istaagay laakiin maanta aniga ayaa caawimaad u baahnaa aniga ayaa u baahnaa in la igarab istaago balse uhuru kenyatta waxa uu iga raacay rayla odinga ayuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dabcan annaguna waanu iska cafinaynaa ayuu leeyahay ilaan waxaanu nahay dad wanaagsan ayuu yiri madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka waanu isku cafinaynaa laakiinse ha xusuusnaado ha ogaado inaan la soo istaagnay inaanu soo taageernay wuxuu leeyahay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka afartii sano afar san iyo barkii lasoo dhaafay waxaanu ku dhammaysanay hanjabaad waxaanu ku dhammaysanay dhibaato waxaanu sidoo kale ay la kulmeen taageerayaasheenna baarlamaanka ku sugan in laga hayoobiyo xilalkii ay hayeen in xisbigii jubbaland la dumiye ayuu yidhi dabcan hadalkaasi iminka waxaa u muuqda ayuu wargeysku leeyahay mid si toosa ay ugu dhexayso loolanka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayuu leeyahay dabcan waana waxyaabaha leeyahay iminka isha ayaa lagu hayaa oo waa iminka sida ay xaal noqdaan bogga shanaad ee wargeyska kalonzo musyoka waxa uu leeyahay charity ngilu waa haweeneyda ah barasabka ismaamulka kitui ayaa qeyb ka qaadatay in kulankii iyo heshiiskii aanu la lahayn royal odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta uu wakhti badan qaata ayuu leeyahay maadaama charity ngilu ee iyadu doonaysay in kulankaasi ay waxyaabo aan jirin la imaato ayuu leeyahay kalonzo musyoka dabcan charity ngilu waxa ay qeyb ka aheyd kulankii dhex maray madaxweyne uhuru kenyatta rayla odinga kalonzo musyoka iyadoo jirtay garabka rayla oona doonaysay in kalonzo musyoka uu kusoo biiro azimiyo ugu dambeyntiin uu kusoo biiray laakiinse kalonzo wuxuu leeyahay maadaama muddo dheer ay qaadatay wakhtigii uu nagu batay wadahadalkii uu dheeraaday waxaa sabab u ahayd charity ngilu ayuu leeyahay iyada ayaa qorshayaal iyada ayaa mawduucyo iyada ayaa waxyaabo kale halkaasi lasoo shirtagtay ayuu leeyahay maalinkii shalay aheyd ayuuna hadalkaasi ka dhawaajiyey dhegeystayaal bogol lixaad ee wargeyska ayaanu tegaynaa iminka waxaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta waxaa laga dalba waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaa laga dalbanayaa cidda ku-xigeen u noqonayso iminka waxaa laleeyahay gobolka bartamaha dalka iyo sidoo kale gobolka galbeedka ayaa isku haysta cidda madaxweyne ku-xigeen uu usoo xulanayo william ruto halka wiilkan lagu magacaabo cleofas malala senatarka kamega uu doonayo in musalia mudavadi uu noqdo ku-xigeenka william ruto halka sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka bartamaha oo laleeyahay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii ay marka ugu horeysay aysan u tartami doonan dabcan waa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii aysan u tartami doonin xilka madaxweynenimo laakiin waxay leeyihiin waa ilamaa ilamaa xilka madaxweyne ku-xigeenimo lala siiyo iminka waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka ayaa arrintaasi madax xanuun ku haysa waana la arki doonaa la eegi doonaa isha lagu hayni doonaa cidda uu usoo xusho haddii uu usoo xusho qof kasoo jeeda gobolka bartamaha dabcan waa inuu qanciyaa kuwa kasoo jeeda gobolka galbeedka haddii uu galbeedka kasoo xushana waxaa la doonayaa ama laga doonayaaba sidii uu ku qancin lahaa kuwa kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka laakiinse cadaadiska iyo sidoo kale waxyaabaha laga doonayo iyo dadka ay lasoo shirtagayaan aad iyo aad ayuu badan yahay aad iyo aad ayuu u culus yahay ayaa la leeyahay dhegeystayaal hagaag dhankaasi haddii aan kusii soconno wargeyska weli boqolow iyo tobanaad waxa uu ku saabsan yahay warbixin ku saabsan arintaa ah in afxirka ama maaskarada guud ahaan dalka meesha laga saaray wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka wamtahi kagwe ayaa maalmo ka hor waxa uu shaaciyey in maaskarada ama afxirka uusan iminka ahayn mid laasima oo qofka uu si ikhtiyaarkiisa u xiran karo maadaama kiisaska covid nteen ee dalka ay aad iyo aada u yaraadeen waxaan leeyahay muddo ku dhow hal bil oo xiriir ah kiisasku si aada ay hoos ugu sii dhacayeen iminkana waxaa la joogaa xilligii kenyaanka aansan lagu qasbi lahayn inay xirtaan maaskarada ah laakiin arrintaasi ayaa dood badan abuurtay aan leeyahay iyadoo kenyaanka intooda badan ay u riyaaqeen oona ay markaasi sheegeen inay nafisayaan oo culeys haystay uu ka degi doono sida wargeyska uu qorayo laakiin dhanka kale sidoo kale waxaa leeyahay dib u eegista lagu sameeyey waa howlihii markaasi lagu doonayey in lagu xakameeyo covid nteen amaba waxa loo yaqaano measures ayaa waxa ay sidoo kale iminka u wanaagsanaan doonta ayaa leeyahay dhanka iyo waa dalxiisayaasha iyada oo waaxda u qaabilsan dalxiiska dalkani kenya ay leedahay arrintaasi waxay suurtagelinaysaa in dalxiisayaal badan ee dalka yimaadaan maadaama la khafiifiyey waa howlihii looga hortegayay covid nteen sidoo kale wargeysku waxa uu leeyahay in waaxda qaabilsan dhankaasi iyo dalxiiska ay sheegeenba in dalalka tanzania sidoo kale dhanka iyo zanzibar oo inta badan dalxiisayaashu ay yimaadaan ee suuqyada kenya sidoo kale dib ugu soo laaban doonaan oo ay la tartami doonaan ayuu leeyahay ama arrintaasi ay kula tartami doonaan dabcan waana arinta markaasi laleeyahay aad iyo aad ayaa loo soo dhaweynayaa in xanuunkaasi covid nteen iyo astaawiin waxyaabihii looga hortegayey ama containment measureska loo yaqaanay la khafiifiyey ayaa la leeyahay ugu yaraan bogga saddex iyo labaatanaad ama twenty three haddaan u eegno wargeysku waxau leeyahay ugu yaraan lixdan qof ayaa ku dhimatay dalka d r congo kadib markii halkaasi uu shil ku galay train waxaa laleeyahay waxa trainkaasi uu shil ku galay waa koonfurta bari ee waddankaasi kaasi oo dilay ugu yaraan ama in ka badan lixdan ayaa la leeyahay dhegeystayaal sidoo kale waxaa leeyahay in ka badan konton iyo labo ayaa ku dhaawacmay sida wargeyska uu sheegiyo halka laleeyahay sidoo kale qaar ka mid a waa meydadka ayaa ilaa iyo hadka ama ilaa iyo hadda halkaasi lagu howlan yahay sidii looga soo saari lahaa ama looga soo hoosbixin lahaa treenkaasi waa halkaasi shilka ku galay yuusuf intaan ku wareejinin dhegeystayaal haddii aan soo qabto warbixinta ugu dambe waxay ku saabsan tahay bogga ugu dambe ee wargeyska ayaa l ku qorayaa waxayna ku saabsan tahay imtixaanaadka qaran ee shahaadiga k c s c waa fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa maanta si toosa u bilaabmanaya waxaa leeyahay iyada oo maanta imtixaankaasi uu bilaabanayo waxaa si markaasi hoose isha loogu hayaa waa sida iminka loo maareeyo howlaha imtixaankaasi iyadoo laga digiyo qishka iyo sidoo kale waxisdamarinka wasiirka wasaaradda waxbarashada profesor george magoha ayaa meesha ka saaraya leeyahay in ay jiri karaan wax isdabamarin iyo sidoo kale in imtixaanada ee gacanta lagu hayo oo ay sidoo kale badqabaan ama sef ayay yihiin ayuu leeyahay oo ma jirto arday iminka isku dayi karayso inay warqado helaan ka hor ee xilligii loogu talagalay ayuu leeyahay isagoo sidoo kale xusuusiyeyba in ay tahay in si aada isha loogu hayo ardayda ciddii lagu helana waxaa leeyahay tallaabo laga qaadayo sida wargeyska uu sheegayo oo wasiirkana sidoo kale uu ku hanjabayo waxa uu leeyahay waa in imtixaanada k c s da ay noqdaan sida kuwa k c p da oo kale ama dugsiga hoose dhexe k c p da oo iyagu sidoo kale soo idlaaday isbuucii aanu soo dhaafnay la sheegayna inaysan jirin wax qish ah amaba isdabamarin oo lagu eedeeyey guud ahaan dalka haddii aanu eegno bal yuusuf haddii aanu markaasi iyo wargeyska kale the standard haddii uu noo soo qabtay sidoo kale qeybaha ugu dambe oo dhegeystayaasha aanu fursad u siinayno ee barnaamijka
waatahay dhegeystayaal idaacadda star f m aad dhegeysanaysaan muscab aad u mahadsan yahay wargeyska daily nation uunoo akhrinayo sidoo kalena usoo kabaya wargeyska kale dee standard asaaka halkan wuxuu ku qorayaa uu kaga hadla dhegeystayaal dhibaatada isixir bararka markaasi dagaalada ka socda dhankaasi ukraine weerarka markaasi ku hayo ruushka iyo weliba sixir bararka oo wadankaasi dabcan ama wadanka markaasi saameyn xoogan kasoo gaartay ukraine waxaana wadanka markaasu keeni jiray iyo weli wadanka ruushka oo markaas cunaqabateen caalamka uu saaray dhegeystayaal badinkooda halkan waxaa leeyahay waxaa sar usii kacay kenya waxyaalihii markaas ay gadan jireen sida galeyda iyo weliba waxyaalaha markaasi bacriminta dadka beeraleyda waxyaalihii bacriminta suuqyada kala duwan wadanka markaasi laga keeni jiray wadanka ukraine iyo sidoo kale ruushka ayaa imika la la-yahay oo sidoo kale adkaatay kuwaasoo sheegeen in laga baangareeyey waxyaala markaas ay sidoo kale dhoofin karin waxaana la sheegayaa halkan in sixir bararka sidoo kale qeyb sar u kacday sida waxyaalihii markaasi aad ugu tirsanay waxaa kamid ah dhegeystayaal sidoo kale laga hagaaji burka ayaa kamid ah waxyaalaha markaasi sare usii kacay oo ay dadka aada u cunaan wadanka dalkani kenya waxaa kamid ah dhegeystayaal laga hagaajin jiray sida dabcan mukaadsiga laga hagaajin jiray waxaa sidoo kale dadka ay ka samaystaan jabatiga waxaa loo yaqaano iyo canjeerada noocyada kala duwan sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa leeyahay hadda kiiladii ayaa sare usii kacday horaan taagneed meeshii loogu talagalay iminkan waxay dala dareemaya culeysyada oo ay qaracaysa ilaa boqol iyo toddobaatan iyo laba sida wargeyska saaka bogiisa halkan uu ku qoray faahfaahin uu kaga bixinayo waxaana markaas uu maraya kontonkii k g ama kilihii wuxuu maraya dabcan bacriminta ah oo horaan lacaga yar lagu heli jiray lix kun iyo shan boqol ayuu hadda maraya dhegeystayaal waxaana keenaya sixir bararka sare usii kacay halka sidoo kalena isbedelka dhanka sarifka lacagaha ee qalaada ee lacagta dolarka mareykanka ayana saameyn xoogan ay kasoo gaartay dhinaca ukraine dagaalada markaas ruushka ku hayo waana xaalaha markaasi sicir bararka iyo weliba dunida oo dhan siday u saameyso waxaa kamid ah gaaska dhegeystayaal cunada lagu karsado ayaa kamid ah oo culeys fara badan imikan ay ka taagan tahay oo markaasi gabagabadii ay soo gaadhay dhegeystayaal waxaa kamid ah sidoo kale dhegeystayaal saliida waxyaalaha lagu karsado ayaa kamid ah cunada lagu karsado oo imika leeyahay sicir bararkii ugu xuma u weyneed ugu badan ay ka mid tahay dadka markaas dunida ugu weyn ay dareemayaan waa saliidda cuntada lagu karsado halkaas sidoo kalena ka mid tahay dhegeystayaal shidaalkii ayaa markaas qeybo ka mid ah wadanka ama sidoo waa qeybo ka mid ah dunida sare usii kacay iyadoo markaas la cuskanayo dhibaatada iyo weliba sixir bararka uu markaas wadanka ruushka uu ku keenay wadanka ukraine taasoo asagana dhegjalaq asagoo taasina asagoo dheg jalaq uusan u siinin ruushka sidoo kale uusan ka gabanaynin waxyaalaha ay markaasi reer galbeedka ay cunaqabateenka ku saarayaan wargeyska boggiisa afraad ee saaka macluumaadkaasi qoraya arrimaha ukrain iyo sixir bararka ku saabsan dhegeystayaal dhanka kale wargeyska boggiisa labiyo tanaad halka wuxuu qorayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto wuxuu markaasi aad isagana u dhaliilaya una cambaareynaya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata isagoo markaasi leeyahay wuxuu markaasi doonayaa in wax weliba oo siyaasadeeda ku saabsan in ugaga horstaago siyaasadda ee sanada labada kun labaatanka wuxuuna leeyahay wuxuu rabaa uhuru kenyaata inuu soo nooleeyo arrimaha kiisaska caalamiga ee heeg ee the netherland waa kiisaskii markaas dembiyadii labadi kun todobadii labadi kun sideed waa labadi kun toddobadii labadi kun sideedii wadankii qallaasaha rabshadihii ka dhacay dadkii markaasi ka dambeeyey ayuu markaasi doonayaa in uu aada markaasi soo nooliyay mar kale sida uu madaxweyne ku-xigeenka sheegaya laakiin wuxuu leeyahay qaladada waa qalaadyo fara badan uu sameeyey madaxweynaha laakiin haddana wuxuu leeyahay cafis ayuu markaasi naga dal dabcan aan cafis ayaan haddana uu naga yahay waa sida uu madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay waxaana tani imanaysaa kadib doorashada wadanka ka dhacayso labada kun waa labada kun iyo laba labaatanka sanadkan aynu ku guda jirnay bisha sideedaad ayaa markaasi doorashada wuxuu leeyahay iyadoo dhanka kale uu xaglalinayo ama sidoo kale dhanka uu socdo madaxweyne waa madax xisbiga o d m haddana wuxuu markaasi faragelin ku hayaa siyaasadeyda waxaan ka codsanaya in markaasi faraha kala baxo siyaasada inkastoo aan soo wada shaqeynay siyaasadana kusoo wada jirnay aniga isaga haddana kama doonayo wuxuuna markaasi ku sugnaa bartamaha dalka halkuu madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu kasoo jeedo iyadoo markaasi xulufooyinka taageerayaasha aadka markaas iyo weliba dadka aadka ugu dhadhawaaray madaxweyne uhuru kenyaata ay markaasi shalay iskugu soo baxeen sheegeenna inay markaasi doonayaan inay taageeraan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaasu dad aada u tiro badan iskugu soo baxeen shalay countiga kiambu waxaana markaasi doonayaan in wadada ay markaasi ay qaldan ay laqaasiiyey uhuru kenyaata ay ka jeediyaan dhegeysta sida wargeeska bogiisa labaiy tobanaad saaka uu faahfaahin macluumaad halkan ka bixinayo wargeeska bogiisa saddex iyo tobanaad iyo shan iyo tobanaad halkan wuxuu kaga hadlayaa dhegeystayaal ilaa iyo saddex waa sideed boqol soddon kun oo arday ayaa maanta imtixaanka qaranka ee fasalka afraad ee form four u fariisanayaan dhegeysan waxaana markaasi halkan ay sheegayaan in ardayda ay imtixaanadooda isku diyaarinayaan kuwaasuna sheegay inay imtixaanada sidoo kale badqabaan warqadaha sidoo kale ay diyaarsan yihiin keliya caruurta markaasi ay doonayeen inuu fariistaan maanta waxaana sheegay in dhammaan kormeero kala duwan lagu sameyn doono goob wariba xarumaha lagu keediya imtixaanada ama warqadaha imtixaanada waxaana markaas wargeyska uu leeyahay halkan in waalidiinta iyo sidoo kale laga doonaya macalimiinta inay wada shaqeeyaan sidii qashka iyo arrimaha wax isdabamarinta ay caruurta uga fogaadaan wuxuuna sheegay in kormeeraha kormeero joogto ah lagu qaban doono ciddii markaas qashi lagu arkana tilaabo markaas laga qaadi doono inkastoo uu sheegay in aan warqada weli aan soo bixin sidoo kale warqadaha la heli karin keliya ka heli heli karaan wakhtiga imtixaanka iyo wakhtiga ka damba dhegeystay laakiin waxaana markaasi aada looga digaya dadka dabcan warqadaha imtixaanada ardayda beenta ugu dira dhanka whatsappka dhanka telegramka uu sheegana in arrimahaasi ay aada ula socdaan sidoo kalena kuwa markaasi ku takhasuskeed baaritaanada ay sheegeen in ay waxyaalaha qashka beenta ah ee ardayda lagu jahwareerinayo inay markaasi wax ka qaban doonaan dhegeystayaal wargeeska waxauu halkan sidoo kale borgiisa shan iyo labaatanaad wuxuu qorayaa boodhaboodhaadi oo markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu dhammaan guud ahaan wadanka xayiraad lagu soo rogay kadib markii gabar ay dhibaato soo gaarsiiyeen oo gabadhaas oo diblomaasi ah ama gabadha markaasi kasoo jeeda wadanka zimbabwe oo halkan markaasi safaaradda ka shaqeynaysay waxaana la sheegayaa in boodhaboodhaada dhammaan intii markaas raafka uu socday dabcan waa boodhaboodhooyin ama dhugdhugley fara badan ay dowladda ama booliska ciidamada ay qabteen kuwaas hadda ay ka dalbanayaan oo ayna sheegeen markaas in hogaanka ama ay u hogaansamayaan hogaanka markaas la dinayo la doonaya in ku saabsan ku saabsan ku shaqeynta ay boodhaboodhaada ama dhugdhugleyda ay ku shaqeeyaan sida wargeyska saaka bogiisa shan labaatanaad uu qorayo waxaana markaasi wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi oo boodhaboodhaaleyda uu ka codsaday sidoo kale uu ku amray inay guddiga markaasi kuwa badbaadada wadooyinka kuwa n t c loo yaqaano halkaas iska soo diiwaangeliyaan si rasmi ah si caadi ah sidoo kale ay tegi karaan hudhumaan waa huduma numbe waa dabcan waa qaybta markaas waa huruma waa damaca huduma inay halkaasi tegi karaan oo ay sidoo kale iska sii diibaangelin karaan oo ay qofka leh boodhaboodhaga qofka aan markaas qofka markaas ku shaqaysanaya leysinka waxaasoo dhan qofka si xogtiisao dhammaystiran loo helo iyo macluumaadka qofkiisa sidoo kalena uu ku shaqeeyo hanaanka markaas loogu talagalay inuu xirto koofiyadda sidoo kale inuu xirto calaamada markaas istaanka reflectada loo yaqaano iyo sidoo kale helmetska inuu xirto dhegeystayaal sida markaas ku cad waxaana hadda dalbana waxay dalbanayaan intuu walaalaha iyo raafka uu socday ay ka dalbanayaan ciidamada booliska ama dowladda inay dib markaas ugu soo celiyaan boodhaboodha ama dhugdhugleydii ay ciidamada ka qabteen si ay noloshooda ay ugu maareeyaan gabadha markaasi madaxweynaha dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto la tartamayso sidoo kale waa maalintii markaa uu gudbinayay warqadihii dhegeystayaal uu ku tartami lahaa xisbiga u d a waxaa gabadhan markaasi ay sheegtay sida wargeyska bukiisa sideed iyo labaatanaad uu qorayo wakhtigan waxay leedahay wakhtigii madaxweyne uu noqon lahaa qof dhalinyaro ah waxaana leedahay aaminsanahay in dhalinyarada shaqadan ay qaban karaan sidoo kale ay kasoo bixi karaan laakiin waxaa ay xayirtay anigoo fasalka saddexaad ah oo jaamacadda dhegeystayaal oo qaybta markaas oo sanadka saddexaad ayaa haddana markaas ii suurtageli weysay leedahay ina markaas xubin aan ka noqdo ama aan ugu tartamo jegada markaas ugu sare ee wadanka ee madaxtinimada waxaana markaas lagu xiray warqadawaa warqada shahaadiga ee digrii waxaana markaas leedahay inaan taasi ka qominay laakiin waxay leedahay wakhtigii dhalinyarada la joogaa oo hogaanka markaasi qaban lahaa ay qaban lahaayeen taasu oo markaasi siyaasad ahaan aad markaasi loola yaabay gabadha markii la arkay in ay doonayso in la tartamto madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ay ka wada tirsan yihiin ee u d a dhegeystayaal wargeyska halkan wuxuu sidoo kale faahfaahin saaka macluumaad ka qoraya kulankii markaasi lixdii dabcan waa bulshada wargeyska bogiisa lixaad halka uu qorayo kalonzo wuxuu markale dib uu markaas u fiirinayo raila omolo odinga ingilo azimiya stand off ayuu leeyahay dabcan wipabos waxa waa sida stephen kalonzo misioka ah wuxuu leeyahay wuxuu markaas dib kadib dhacay in markaas uu saxiixo dib arrimihii markaasi lagu heshiiyey wuxuu leeyahay maba rabo inuu markaasi uu qayb markaasi kaga noqdo sidoo kale uu la wada shaqey wuxuu wax ku saabsan dhinaca one kenyan alliance waa siduu markaasi kalonzo misioka hadalku dhigayo kalonzo misioka oo asaga markaasi sheegay inuu markale taageerayo sidoo kale uu taageeri doon raila odinga oo markaas cadaadis xoogan iyo weliba wadatashi fara badan oo markaas kulmo kala duwan lala qaatay ayaa markii dambe ogolaaday oo markaas lagu soo jeeday inuu taageero wuxuu leeyahay taasi hadan waxaa markaasi farta ku fiiqaya ingilo uu sheegaya in arrintan markaas doonayso inay kaga faa'iido qeybta ama kubiiritaanka in ay xisbiga azimiyo ama spacing azimiyo laumoja waa gabadha haweeneyda kituuka ah dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu qorayo kalonzo soka ayaa in badan markaasi dhaliilo fara badan u jeeday madaxa xisbiga odm raila odinga in badanna markaasuu sheegay in xulufo markaasuu doonayn in mar kale uula shaqeey uuna la noqdo raila odinga waxauna doonayaa ama uu rabay sida uu rabay ayuu waayey haddana waxaa markaasi ku adkaatay ama ku cuslaatay sidii uu asaga kiskiisa isku wadi lahaa waxaana markii dambe uu doorbaday in uu markaasi la shaqeeyo raila omolo odinga sida markaasi isaga iyo madaxweynaha ay markaasi kaga soo hornoqdeen dabcan jakaranda ee garoonka ee markaasi donhom ku yaala dhegeystayaal ee embakas east sida wargeyska uu qorayo waana sabtidii halkaasuu madaxweynaha asagana taageero xoogan ku siiyey raila omolo odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan naga dhageysanaysaan yuusuf bakad ay wargeyska ah iyo sidoo kale muscab nila socodsiinayaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin waxaa filaya si qurux badan inaad kusoo wada kacdeen kuna shahkarsanaysaan dhammaantiin oo sidoo kalena isku booqonaysaan inta xanuunsanna waxaan ilaahi subxana watacaala kaga baryanay in caafimaad taama deg deg siiya inta kurbaysana kurbada dhammaan ka dulqaado bal dhegeystayaasha khadka telefoonada khadka dhegeysta ugu xoog ama ugu horeeya walaal soo dhawow star f m subax wanaagsan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed toban gaarisa dhikabuur maxamed taban gaabure gaarisa saaxib soo dhawow maasha allah boqolkiiba boqol walaalkay aad baan wanaagsan nahay aada iyo aad waan fiicannahay marka saaka maxaan rabnaa inaan u duceyno ciyaalkeenna oo dhan baa saaka midxaamka foonfo u fadhaan marka meejaas waxaan leenahay natiijo fiican allaha nooga soo saaro aamiin dhammaan dhegeystayaasha oo dhanna waxaan leeyahay subaxdaa idin wacnaato xareed cumar buulaburaana waxaan leeyahay subax maalintaa ku wacnaato aad baad umahadsan tahay maxamedow saaxiibadna waan ku salaameen shukran baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow subax wanaagsan waan ka xumahay qadku ku raaga dhegeystayaas markale soo beegsaan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka isagana doonaya fursadda inuu ka qayb qaato subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
nuur tanariba isu bakad barqan waana subax wanaagsan subax lamid ah saaxib magacaaga
nuur tanariba nuur tanariba soo dhow nuurow tanariba saakibse lagu yahay alxamdulilah walaalo goobtan ka joogo maarta meel miyi baadiyaan joogo alxamdulilah oo bariga waa iska wanaagsan yahay jawiga waa iska okay aada iyo aad ilaahay baa maanta kale alxamdulilah maqalka idaacaddana aad iyo aad maarta dhegta ugu hayna aad baa noogu wanaagsan yahay mhm dhammaan dhegeystayaasha walaalo meel kastoo ay maarta ay ku baryaan ba maxaan leeyahay dhammaantood baan salaamaya subax wanaagsan aan leeyahay isu bakad subax wanaagsan.
aad baad mahadsan tahay subax lamid ah xigaha kale qadka telefoonka ka gudbaa nuur wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu oo maxamuud furudbanaani labdheera maxamed nuur from uh, banaani legdheera soo dhow saaxib maasha allah waa dhawaysaa boqod baan ku salaamayaa in badan shukran asxaabtii dhegeysanaysa meesha jooga subax wanaagsan baan leeyahay mhm intay caafimaad baan leeyahay mhm magaalo waa lagu soo qacay waa lagu fiican yahay gafargeed ma ogi mhm waxaan leeyahay dumeyna umoja juub baan leeyahay mhm indhaan indhaan baan leeyahay ma garat aad baad mahadsan tahay maxamedow waan ku salaamayaa shukran subax wanaagsan aan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga hello waan ku salaamayaa
carab jooga ifo carab ifasa lagu yahay saaka
bilahi alxamdu aada loo fiican yahay waa laga barwaaqaysan yahay in goobtaan ka jooga aada looga fiican yahay mhm
alxamdulilah waan barwaaqaysanaa caalam islaam nabad allah ka dhigaan leenahay aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan halow star f m waata aan ka gudbaya xigaha kalaan siinaya star f m halow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
dadka booliteriya reesa ma baydin waan fiicannahay alxamdulilahi soo dhowow
inta muslimiinta waagsan allah u barisiiye waaba noo barisiiye ilaahay ha noo raajiye roobna allah siiya midda kale waxaa waa madaxweynaha rayla ma noqonayo waxaa waa huuto huuto huuto huuto aad baad mahadsan tahay fikirkiisa dhegeystaasi xigaha kale qadka telefoonka sina subax wanaagsan dhammaantiin Alo, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Ah, Yuusuf waa ku salaamay bashka xaga xaga dheer walaal macaan soo dhowow bashka waa dhowahay alxamdulilah ilaahay baana nabada nagu soo kalsoonay mhm laakiin xoogaa yara durur baad moodaa marka maa insha allah waxaan leeyahay dhalinyarada iskaxaamka allah ku guuleeyo dhammaan wixii xanuunsan dhammaan allah caafiyan leh roob allah nafsi insha allah aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan wanaagsanaa waan asalaamu calaykum raxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saaxib saali waa saciid cabdullahi wajeer soo dhowow siciidow
mutacabdi yuusuf ayin salaam marka u horeysa shukran
marka xagga barnaamijka daan uguda jira alxamdulilah rabbilcaalamiin nabadaan ku habarisana mhm inkastoo wajeer xaafado dhan aan kaga qoon xaafadaan ku suganayo jago ayaa la yidhaahdaa aad iyo aad aad iyo aad aa loogu habarisa alxamdulilah dhib baa kaga Aad, jira Ustaadka shukran.
Aziz ganacsiga amni walba okay marka dhanka hadalaynta waa arday imtixaan ku fadhiisanaysa ilaa iyo khayra kala kulmiyaan aamiin aamiin aad buu mahadsan yahay dhegeysan inkastoo saaka aan dhankaasi meeru aan maqlin sidoo kalena aan maqlin dhanka kuale clifi iyo sidoo kale mombasa hadal kama qa- hayo saaka dhankaasi namaanka kajiado hadal saaka kama hayo sidoo kale pumwani ee xaafadii sidii sidoo kale had- hadal kama hayo Eh, dhanka iyo mandhera waxaan filaya sidoo kale inaan hadal ka hayin beled xaabo iyo suufta hadal kama hayo saaka inkastoo gaarisa iyo meelaha deegaanada iyo hareerahda ay markaasi aan filaya inay sidoo kale ay wanaagsan yihiin sida dhegeystayaasha hadalkooda qaar aan ka dareemayo aad bay mahadsan yihiin hal dhegeysta qadka telefoonkaan siinaya walaal soo dhow magacaaga hello waa halkay ku sugan tahay asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkaasi maxmu- halkaasi madheera mandhera okay mandhera sax saaka see lagu yahay waa maxamed ibraahim maxamed oo kala soo xiriiraya kownka madheera see lagu yahay mandhera saaka
alxamdulilah waa nabad barinay asbaxana bilkhayri Mhm.
goobiga waxbarashada ganacsiga waa la aaday Mhm.
alxamdulilah ardayda u fadhiistay fonforkana la u fududay aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka intaan warkaa dhegeysta si toos cabdulahi axmed cabdulahi ugu dumin walaal soo dhowow walaal waan ku maqlayaa walaal waan ku maqlayaa soo dhowow
وعليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
البقرة أنقص الآن waan kaa qaada magacaaga
أنا معاهم مثلا Min- nimco masalaanis ee lagu yahay
ما شاء الله الحمد لله haye maxaa hadal haysaan
نبض معاين الحمد لله برواقة haye dhankee buurada ka joogtaa masalaani
مري gumareey okay ree gumareey ugu salaam
أيوة أنقص الآن أنا aad baad mahadsan tahay gabadhaas nimca u dambeysay qadka telefoonka dhegeysta warkii sideedii subaxnimo u diyaar garowa dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan star f m ayaa dhegeysanaysaan
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan ee barnaamijka hogaanka star gaar ahaan xaaladda dalka subax walba isniin ilaa jimcaha ayaa si toosa uga dhegeystaan warbaahinta star waa subaxnimo isniin ah tiraduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka waxaa idiin soo jeedin doona anigoo amsa ismaaciil iyo saaxiibka yuusuf fakad dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa dhegeystayaal mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga dhegeysanaysaan iyo sidoo kale barteena internetka ah alaaba barnaamijka ee dhegeystayaal waxaanu ku egnaa xaaladaha dalka xaalay ugu dambeey armi ugu dambeeyay dhankaasi iyo ee siyaasadda iyo waxyaabaha ka cusub ee dalka oo marba maalin diiradda la saaro arrimo gaara maanta waxaanu eegi doonaa waa ee, kulan xaflad shir ka dhacay maalinkii sabtida ahayd xarunta k i c c kaasi oo raila odinga loogu dhawaaqay inuu noqonayo calansidaha ama qofka xilka madaxweynenimo ugu tartamayo ee waa dhankaas iyo isbahaysiga azimio la umoja sidoo kale waxaanu eegi doonaa kalonzo musyoka oo isna kusoo biiray garabka raila odinga mar kale wuxuu leeyahay raila tosha waa kalonzo musyoka waxaanu eegi doonaa sidoo kale in ka badan labaatan xisbi siyaasadeed oo ku biiray ama heshiiskaasi saxiixday ee azimio la umoja ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal Eh, sidoo kale waxaanu ka hadli doonaa eh, madaxweyne ku-xigeenka oo isna maalinkii shalay ahayd arrimahaasi gaashaanka u daruuray eedeemo kala duwanna dusha kala dhacay madaxweyne uhuru kenyatta qodobadaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa eh, dhegeystayaal balse marka hore waxaanu ku bilaabeynaa dhankaasi iyo eh, arrinta ah in raila odinga iminka eh, si toosa loogu magacaabay inuu noqonayo calansidaha azimio la umoja si kale haddaan u dhigo waxa uu noqonayaa ninka eh, la tartami doona william ruto waxaana iminka eh, maalinkii sabtida ahayd madaxweynaha dalka mr huru kenyatta ayaa shaaciyey afkiisa ka shaaciyey in raila odinga uu noqonayo ninka ay usoo doorteen wuxuu leeyahay tiam captain ayuu noo noqonayaa waa ninka anagu aanu usoo xulanay inuuna hogaamiyo ayuu leeyahay dabcan hogaamiyaha xisbiga odm oo raila odinga markiisii shanaad ayuu tartamaya waxaa loo aqoonsaday inuu nahay ama inuu noqonayo musharaxa xilka madaxtinimo ee dhaqdhaqaaqa siyaasadeed azimio la umoja waa ka hor doorashada sagaalka bisha eh, agoosto ama bisha eh, sideedaad isagoo ka hadlaya xarunta shirarka caalamiga ee k i c c intii lagu guda jiray shirweynaha ergooyinka qaranka ee azimio la umoja odinga ayaa soo dhoweeyey ansixinta isagoo wacad ku maray inuu noqon doono hogaamiye isbedel doona oo waaji- oo waajibaadkii loo igmaday raaci doona islamarkaana kor u qaadi doona xaalada dalka dabcan khudbaddii madaxweyne uhuru kenyatta halkaasi ka jeediyey marka ugu hore isaga ayaa hadalka daafuray waxa uu ka dhawaajiyey marka ugu hore uu sheegay in eh, dabcan eh, kulan la doonaya in xilli hore uu qabsoomo ama kulanka isugu yimaado eh, waxaa la sheegay inuu dib u dhacay eh, kadib eh, kalonzo musyoka oo lagu qancinayay inuu taageero raila odinga halkaasi ayaa lagu daahay laakiinse hadalkii madaxweyne ku-xigeenka ayaa halkaasi eh, waxa uu isagu si toosa u sheegay inuu noqonayo ninka isagu kor ka ilaalinaya azimio la umoja isha ku haynayo waxa uu- wuxuu yidhi koox ayaan soo diyaarsanay tiam ayaan soo diyaarsanay inoo ciyaari doona ka badan labaatan xisbi siyaasadeed oo wuxuu yidhi waxaanu xaqiijinaynaa amaba iska cad uu yidhi madaxweynaha in anagu na- guusheena raacayso sagaalka eh, bisha sideedaad wuxuuna yidhi raila odinga eh, qof walba oo halkan fadhiya isagu waa uu u qalmaa qof walba oo isaga fadhiya halkan waa uu awoodaa inuu u tartamo xilka madaxweynenimo laakiin waxa uu yidhi waa la iskaga sii habboon yahay waa la iskaga sii dhow yahay haddana maanta raila odinga ayaa ku habboon oo inooga dhow anaga dhan ina uu nagu tartamo inuu nagu hogaamiyo eh, doorashada madaxtinimo ee bisha sadeedaad ayuu yiri madaxweyne uhuru kenyatta dabcan waana markii ugu horeysay ee madaxweyne xilka ku fadhiya ee sidaasi oo kale ee isagu si toosa ama si bareera ee u taageera ee qof mucaarada mucaarad ahaan jiray isku hayni jireen isku hayeen doorashada sidoo kale dowlad markaasi xilka hays eh, amaba eh, dalka xukumaysa eh, iyaduna eh, qof mucaarada taageerto waxaana iminka moodaa in madaxweyne uhuru kenyatta uu si toosa isagu eh, ugu ololeynayo uu howsha u gudagelay waxa uu qabanayana ay tahay waxyaabihii raila odinga laga doonayay inuu qabto waxa uu leeyahay aniga ayaa kuu jooga oo dusha ku saaranaya balse inkasta uu sheegay uu yidhi eh, raila odinga anigu miihi eh, project ama qof isagu eh, qof kale uu dabada ka riixayo amaba madaxweyne uhuru kenyatta project iima ahaan ayuu yidhi laakiin real odinga sidoo kale halkaasi isna ka hadlay waxauu yidhi waan soo dhaweynayaa waan ku qanacsanahay waan idin ku raacsanahay hoosna idinma dhigi doono ayuu yidhi ushan aad ii dhiibteen waxaan xaqiijin doonaa in guusheedii aan idiin keeno marka la gaaro sagaalka dabcan waxuu sidoo kale halkaasi hadallada uu ka jeediyey ahayd ama uu yidhi isbeddel dhab ah ayaa dalka ka dhici doona marka aanu ku guulaysano dabcan shakhsiyaadkan oo aad moodo inay u hadlayeen dad iyagu is-aaminsan dad iyagu u cad in xilkaasi ku guulaysanayaan sababtoo ah marka halkaasi la taagnaa waxay dhahayeen dowladeenna iyo xukuumadan dhisi doona ama xukuumadda inoo dhalanaysa dabcan waa dad iyagu la dhihi karo hadaladooda markaad fiiriso ama si fiican u dheehaato maalin sabtidii laga dareemayo inay yihiin dad iyagu markaasi ka go-an tahay hanashada hogaanka madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kale waxa uu ka qayb galay shirweynaha ergooyinka waxauna ku ammaanay xisbiyada kale sida ay gacan u siiyeen raila odinga si ay u xoojiyaan kalsoodinida uu ku qabo hogaanka odinga xisbiyada halkaasi kasoo qayb galay kanu ayaa qayb ka ahaayeen sidoo kale midka uu wato cyrus jirongo ayaa qayb ka ahaa sidoo kale xisbiya siyaasadeed oo kale oo qeybo ka mid a iyaguna kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa halkaasi u d m ayaa qeyb ka ahaa sidoo kale upia ayaa qeyb ka ah oo labaduba laga leeyahay gobolka waqooyi bari kenya dhegeystayaal madaxweyne uhuru kenyatta ayaa wafuudda u sheegay inuu aaminsan yahay in odinga uu haysto hanaan hogaamineed oo saxa si uu kenya u gaarsiiyo heerka dowlad horumarsan shirka ergooyinka waxa uu sidoo kale markaasi sidaan sheegnay baa kasoo qaybgalay xisbiyo aad iyo aad u tira badan oo azimio lomoja ku biiray heshiisna halkaasi ku saxiixay si rasmian ugu dhawaaqay isbahaysigooda garabka siyaasadeed xisbiyadan aanu soo sheegnay waxaa ka mid ah uu hogaaminaya kalonzo msioka gideon moy oo hogaaminaya kanu sidoo kale wafura minyinyi waxa uu hogaaminaya d a p kenya sidoo kale xisbiga gudoomiye alfred mutua mandelo jabjab iyo kuwo kale aada u tira badan ayaa halkaasi iyaguna kasoo qaybgalay waxaanu ogsoonnahay kadib shirka in raila odinga madaxweyne uhuru kenyatta kalonzo msioka iyo wafuudi halkaasi kasoo qaybgaleen inay aadeen garoonka jakaranda ee magaalada nairobi halkaasi ay kula hadleen kumanaan taageerayaashooda ah oo ay u riyaaqayeen amaba ugu mahadcelinayeen dadka iyagu soo taageeray balse qodobka kale aanu eegeyno waa in halkaasi kalonzo msioka oo in badan aanu halkan oga hadalnay suurtagalnimada ah inuu kusoo biirayo garabka raila odinga inuu kusoo biirayo garabka azimio lamoja kadib markaanu sheegnay in cadaadis aada u xoogan uu kala kulmayo waa gobolka uu kasoo jeedo sababtu maxay tahay gobonayaasha barasabyada hogaamiyaasha halkaasi kasoo jeeda saddexda ismaamul goboleed halkaasi ay ka kooban tahay ayaa dhammaantood waxa ay taageeraan raila odinga shacabkuna waxa ay lahaayeen in badanna ku riixayeen in kalonzo uu ku biiro garabka raila odinga taasi ugu dambeyn uu ka dhabeeyey oo uu yidhi waxaan maanta kenyaanka u xaqiijinayaa inaan taageeraya ayuu yidhi raila odinga markii saddexaad raila tosha markii saddexaad ayuu yidhi waa kalonzo msokaya dabcan waxaan ogsoonahay ninkan in hadallo badan laga hayo marar badan uu sheegay inuu isagu marnaba suurtagal noqonaynin inuu la shaqeeyo raila odinga laakiinse wuxuu waa siyaasad wixii siyaasad iska ahaa iskana ah iskana ahaan doonaa dabcan waxaa la yidhaahdaa ma lahan cadow joogto ah saaxiib joogtana ma lahan ilaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo ruto saaxiibay ahaayeen labadi kun saddex iyo tobankii labadi kun toban iyo toddobadii iminka waaad arkaysaa halka ay kala joogaan raila odinga iyo uhuru kenyatta meeshaay kala joogeen waad dareemi kartaan labadii kun saddex iyo tobankii iyo labadii kun toban iyo toddobadii laakiin iminka wa kuwaashaa isla cabaya fadhiga isla fadhiya sheekaysanaya sidoo kalena wax walba isla wadaagaya marka si la mid a kalonzo waxa uu leeyahay anigu dee maxaa iga duway anigu maxaa iga duway haddiiba dadkii sida aadka mucaaradka iskugu ahaa ay iminka isla joogaan isla qaxweynayaan aniguna koobkayga aan dhagta qabsaday uu leeyahay aan qayb ka soo galo aan ahaado dadka guulaystayaasha ah marka hogaamiyaha xisbiga wiper colonzo msoka waxa uu taageeray musharaxa hogaamiyaha xisbiga odium raila odinga inuu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka xilli uu ku sugnaa isu soo baxa ka dhacay garoonka jakaranda dabcan kalonzo kama uusan hadlin k i c c halkaasi goobjoog uu ka ahaa laakiin waxaa wakhtiga awgiis waxaa laisugu tegay garoonka jakaranda halkaasi ee kalonzo fursad loo siiyey waa uu hadlay waxa uu ka sheekeeyey taariikhdii isla soo mareen raila odinga anigu ninkan taarikh dheer aan soo marnay ayuu yidhi labadii kun saddex iyo tobankii labadii kun toban iyo toddobadii ayaanu isu soo taageeraynay haddana waxa uu yidhi markii saddexaad ayaan taageerayaa anigu ileen meel fog ayaanu ka imaanay ayuu yidhi tiagaas ayaan dhahan looga dhacay waxyaabo badan ayaanu isla soo marnay ayuu ku yidhi colonzo oo toddobaadadii ka horeeyey shirka waa ergada zimiolow moja ku adkaystay kuna adkaysanayey inuusan rayla mal kale taageeri doonan isagoon helin kistiisa ayaa u muuqata inay markaas sii jilciyeen aarimo badan gaar ahaan kadib wadahadal dheer oo labadooda ku dhex maray magaalada nairobi ee xisbiga colonzo ayaa ka mid ahaa kow iyo labaatan xisbi oo saxiixay heshiiska ay ugu biirayaan azimiyo oo rayla calanka uu u sido dhegeystayaal waxaan ogsoonahay sidoo kale in kalonzo musioka halkaasi uu marar badan sheegay in isagu uu hagaajinayo awood saddexaad ilaan waxaa laga cabsi qabay in awood saddexaad la hagaajiyo ama uu samaysto ama uu samaysmo oo oka la yidhaahdo oka waxaa ku midaysnaa waa cyrus jirongo iyo gideon iyo kalonzo haweenaydii la odhan jiray martha karua ayaa qayb ka ahayd laakiinse iyadu kama aysan qaybgelin shirkaasi kama aysan ama kumaysan biirin dhankaasi iyo garabka waa madaxweynaha aan rahdee dhankaasi iyo garabka azimio lomoja kumaysan biirin dhegeystayaal kalonzo waxa uu ahaa ninka wakhtigan ku dhawaaqaya in azimio iyo oka ay gacmaha isqabsadaan ayna wada shaqayn doonaan ka hor doorashada bisha agosto kalonzo ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay sida ay uga go-an tahay rayla in uu la dagaalamo musuq maasuqa haddii la doorto isagoo sheegay in kenyaanka ay tahay inay ka digtoonaadaan inay doortaan hogaamiyayaal asalkoodu wasaqoobay dabcan kalonzo sidoo kale wuxuu sheegay waxyaabaha uu imika rayla uu gocansiinaya inay ka mid tahay inuu isagu doonaynin in dad kale oo siduu ku sheegay musuq maasuqa ay hogaanka dalka hanantaan uu sheegay in rayla odinga uu yahay qofka ku habboon oo isagu ka shaqayn doona arrimahaasi dabcan madaxweyne uhuru kenyatta ayaa yusufow kaalin weyn ka qaatay waa in uu isku keeno odinga iyo weliba kalonzo musioka isagoo la sheegay in kulamo wakti badan socday wakti badan saacado qaatay ay ku yeesheen karen iyo sidoo kale aqalka madaxtooyada kadibna heshiiskaasi la gaaray waxaana ay marar badan u mahadceliyeen raila odinga dabcan waxaa u mahadceliyey madaxweyne uhuru kenyatta oo u sheegayba inuu isagu kaalin weyn ka qaatay kana cayaaray in labada nin la isku keena yuusuf
tahay dhegeysaloo siduu muscaba sheegay ee kenya waa dabcan azimiyo lomoja oo iminka si rasmi ah markaasi garbaha isku qabsanayaan kadib markii wanwan markaasi waqti dheer qaadatay weliba ay kala saxiixeen heshiisya qaar ah inkastoo laakiin haddana la maqlayo in kalonso musioka uu sheegayo in haddana raila obdinga uu ka cagajiidayo waxyaalihii qaar markaasi lagu wadeeshiiyo laakiin arrinkaasi uu sheegay dibin waa dabcan dabin in markaasi loo dhigay sida warar qaar ee markaas iminka soo baxay sheegayeen haddaba hogaamiyaha xisbiga odm raila obdinga ayaa la markaasi loo aqoonsaday inuu yahay musharaxa xilka madaxtinimada ee markaas ee dhaqdhaqaaqa siyaasadeed azimiyo lamoja ka hor doorashada sagaalka agosto isagoo markaasi ka hadlay xarunta shirarka caalamiga ee k i c c inta lagu guda jiray shirweynaha ergooyinka qaranka ee azimiyo lamoja hodhinga ayaa soo dhaweeyey ansixinta isagoo wacad markaasi ku maray inuu noqon doono hogaamiye isbedel doon ah oo markaasi waajibka ah loo igmaday markaasi raaci doono sidoo kalena waxyaalaha markaasi qabyada uu kaga tegay madaxweynaha dalka uhur kenyatta iyo weliba qorshooyin kale oo tiro badan oo markaas wato uu soo doonayo marka in marka uu soo qabto madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sidoo kale markaasi qeyb ka galay ama qeyb ka qayb galay shirweynaha ergooyinka ayaa markaasi ku ammaanay xisbiyada kale sidai markaasi gacan u siiyeen raila odinga si ay ugu xoojiyaan kalsoonida ay u qabaan hogaanka odinga ilaa iyo dhowr xubnood oo markaasi hogaamiyaal ah oo ka kala socdo xisbiya fara badan oo aad u tiro badan ayaa markaasi gacan siiyey raila odinga sabtidii aynu soo dhaafnay kuwaas oo ku sheegay inay ku taageeri doonaan ololihiisa siyaasadda sidoo kalena ay markaasi kula gurgurtami doonaan arrimaha siyaasadda sidoo kalena ay kula heshiin doonaan sidii geedi socodka wadanka isbeddel markaasi ay u keeni lahayeen ilaa iyo dhowr aad u tiro badan lagu qiyaasay xisbiya aad u tiro badan ilaa iyo calaamadooda koofiyadoodaha koofiyadahooda iyo fanaanadahooda ayaa meesha markaasi ka babanayeen dhegeystayaal waxaana markaasi uu shirkan sheegaya ama sidoo kale uu ka turjumayay in isku imaatinka ama kalsoonida markaasi ay ka dhexli doonaan hogaanka madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne uhuru kenyatta ayaa markaasi fuuda u sheegay inuu markaasi aaminsan yahay in udinga u haysto hanaan hogaamineed oo sax ah si markaasi kenyaanka uu u gaarso heerka doolnimada ay markaasi in badan baahi ay ugu qabaan sidoo kalena uu halkay kasii ambaqaado ay halka uu kaga tegay madaxweyne uhuru kenyatta inkastoo madaxweyne uhuru kenyatta asaga afartii qorshood oo markaasi kenyaanka uga ballanqaaday keliya waxyaala qaar oo u qabsamay haddana wuxuu leeyahay waxaa markaasi hubaal ah in qof kastii wadi kara halkii aan kaga tegay in imika la heli karo sidoo kalena kenyaanka ay markaasi ku ammaan qabaan ama sidoo kale ay ku raalli kagan yihiin waa siduu asaga madaxweyneha uhuru kenyatta uu qabee shirka ergooyinka waxaa sidoo kale ee sabtida ka dhacay kala aragti markaasi kala duwan ilaa iyo labaatan xisbi ay markaasi ku buhubeen oo wadanka waa tiradii markaasi ugu badneed tan iyo markii wadanka oo xornimada uu qaatay xisbiya aad u tiro badan ay ila soo baxeen doorashadan labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaana markaasi saf dabcan safaf hal dhinac isku saf mareen asxaabta markaasi ilaa iyo labaatan xisbi oo markaasi ku buhubay azimio la umoja oo markaas ay saxiixeen heshiis isbahaysi ah si ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan isbahaysigooda garabka siyaasadeed ee azimio la umoja ayna usoo qaateen raila omolo odinga inkastoo raila imikan ninka keli ee markaasi ahaan ishayaan siyaasad waa madaxweyne waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee ma aha uhuru kenyatta uhuru kenyatta wuxuu taageero siinaya garabna siinaya sidoo kalena siyaasadda uu aad ogala shaqeynaya uuna markaasi ku hogaaminaya madaxa xisbiga o d m raila odinga oo imikan markaasi dariiqo kale ama wado kale oo cusub ay markaasi ay wada saxiixeen ama ay wada qaadayaan ama ay doonayaan inay wada qaadaan waana qeybta markaasi azimiyo la umoja iminkan waxaa markaasi soo baxaya iyadoo shalay dabcan sabtidii kulamadaasi ay dhaceen ayaa haddana waxaa isbedel xoogan la dareemaya culeyso kala duwan la dareemaya waxaala markaasi hoos hoose ay soo baxayaan sida guddiga qaar ee farsamooyinka ay sheegayaan khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda ayaa haddana dabcan sheegayaan in markaasi raila odinga ay markaas urta ku wareersan tahay sidoo kalena siyaasadda kuwa markaas arrimaha kala teliyaan xitaa ay markaasi ku adkaatay sidii markaasi loo qancin lahaa bartamaha dalka iyo sidoo kale galbeedka dalka halka madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee asagana stephen crozo misoka qeybtiisa one kenyan asaga uu horkacaya sidii asagana loo qancin lahaa dabcan waxyaala qaar ayaa markaasi isku yaraaca karen tani waxay markaasi daliil haddana u tahay ama sidoo kale ee ka soo baxaysa kulankii shalay markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu asagana markaasi la qaatay bartamaha dalka iyadoo markaasi siyaasiyiin aad u tiro badan ay arkaasi kaga hadleen wuxuuna markaasi uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asaga qaar dabcan in la dulmay ama dulmigaasi uu madaxweyne uhuru kenyatta uu kula kacay sidoo kale wadiiqadii iyo dabcan waxyaalihii markaasi kasoo wadeeshiyeen wadiiqada isla soo mareen kasoo bilaabatay labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun toddoba iyo tobankii in markaasi meel cilo ah oo markaasi uu kaga tegay dhegeystayaal waxaa tani ay imaanaysaa in si qaar ah dabcan si dadban ay fartan loogu fiiqayo madaxweyne uhuru kenyatta dabcan kulankii markaa sabtidii ka dhacay dabcan kulanka uu sabtidii ka dhacay ee azimio la umoja oo lagu taageeraya laguna soo qaadaya raila odinga haddaba waxyaalo fara badan ayaa isku yaxqalsan iminkan arrinta taasi way ka wareegtay waxaa markaas iminka taagan tahay laleeyahay arrinta waxay u dhexaysaa madaxweyne uhuru kenyatta waa saaxiibadii siyaasadda waa saaxiibadii markaasi calanka isla waday ee xisbul xaakimka jubilee waa raila waa dabcan uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto ee iminkan arrinta ma dhex taalo dabcan raila odinga way ka weyn tahay oo halkaas ay loolanka ka taagan dhegeysa sida muscab uu sheegaya dhegeystayaal iminkan bartamaha dalka taageero xoogan kama haysto madaxweyne uhuru kenyatta waxaa markaasi kaga xoogan kagana itaalroon sida warbixinta ugu dambeysay lasoo qaaday uuna sheegay in xitaa uu kaga horeeya madaxweynihii halkaasi ku dhashay madaxweynihii kasoo jeeday bartamaha dalka uu kaga horeeya xitaa musalia mudavadi halka xisbigiisa jubilee dabcan taageeradii xisbiyadii siyaasadii iyo weliba emsiyadii aad ku tiro badnaa ee markaasi xulafo la yeeshay yeesheen sidoo kalena taageero xoogan ee dhanka siyaasadda ah oo markaasi kaga hagaajiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kulankii shalay ee tiradinka aad isugu soo baxeen dadkii markaasi sumcadda iyo weliba siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa xoogana ku lahaa bartamaha dalka qaybta markaasi kiyaambuu shalay ee halkaasi ay ku wada kulmeen waxaana markaasi ay soo dhoweeyeen arrimaha xisbiga markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka war- u wato markaasi kenya kwanza u d a inay markaasi ku taageeri doonaan laakiin hadal shalay markaasi u jeeday madaxweynaha hadda muxuu ka yidhi madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu sheegay in markii uu u horreysay ee qalbiga kala dahal- qalbiga dabcan uu kala hadlay hogaamiyaha wadanku uhuru kenyatta isagoo si cad ugu sheegay inuu dulmiyey oo markaasi dhibaateynayo inkastoo saddex doorasho uu garab istaagay sida uu hadalka u dhigay madaxweyne waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin hase ahaatee waxa uu xusay inuu iska cafiyey uhuru kenyatta isagoo markaasi muujiyey inuu taageera raila uu markaasi tartan kala dhexeeyo waxauna markaasi uu sheegay in uu asaga taageero xoogan ku siinayo kuna taageerayo arrimaha siyaasadda nin markaasi siyaasadda in badan iskaga soo horjeedeen nin markaasi siyaasadda aysan ku wanaagsaneen oo waxyaalo fara badan markaasi dhaceen inkastoo madaxweyne uhuru kenyatta uu sheegay arrimihiiaasoo dhan in la duugay oo iminkan kenya cusub kenya markaasi nadiif ah kenya ay hal meel markaasi wax ka wada qaadan karaan ka wada cuni karaan in iminkan wadadeeda dabcan la hagaajinayo sida uu madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga wada sheegeen laakiin william ruto taansi weli maysan cuntamin oo wuxuu markaasi asaga taagan yahay qeybtiisa siyaasadda ay markaasi marraba uusan labada shaqayn karin madaxweynaha xitaa iminkan iminkan taladaha ee uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga sidoo kale uu sheegay in dadka shacabka uu dib ugu laabanayo sidoo kalena uu asaga kaalmo weydiisanaya shacabka si shanta sane ay soo socoto ay taageeraan markaasi ugu muujiyaan ayna doortaan waxaana gobaha fagaaraha stadium diga stadium ismaamulka kiyambu uu shalay markaasi ku sheegay in afartii sane ee ugu dambeysay la dhibaateynaya isaga iyo weliba kuwa markaasi ku agdhow oo waxyaalo fara badan dhibaato fara badan ay siyaasadda markaasi ay kala kulmeen waxauna hogaamiyaha labaad uu sheegay waa madaxweyne ku-xigeenke in markaasi garab istaagay xilli uu markaasi saaxiib la ahaa uu markaasi balse sida uu dareemayo in hadda uu dhabarka markaasi u duway waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr aada u tir badan iminkanaan soo qabto dhegeysan mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah war farxad leh eyatel ayaa ku keentay adeega xawliga dheer ee foji eyatel ayaa haatan wuxuu sii xoojiyay adeegiisa ee foji oo aad markaasi ka heleysa ismaamulada kala duwan ee dalka kuwaasoo kaa caawinayo sidoo kale si wanacan oo wanaagsan aad asxaabtaada ehladaada qaraabadaada si wanaagsan aad oola xiriiri karto dhegeysan haddii in badan dhibaato uu ka haystay dhanka qadka iminkan isbedel ayaa lagu keena adeega foji muxuu ku siinayaa adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka facebookka whatsappka instagram-ka telegramka maaha mid markaasi kaa go-ay mise kaa istaagayo haddaad wax soo soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo maba aha mid markaasi culays ah dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tele oo teglaanta kugu dhaweeya tee soona qabso lafta ee tele oo foji ah xasuusno waxaa markaasi lagaa doonaya markaad tegayso dukaanka kaarka aqoonsiga dabcan aad soo qaasanayso aad soo qaadanayso kaarkaada ama soo qaadanaysa lafta markaasi shirkadda isgaarsiinta airtel waxaa markaasi lagaa doonaya aqoonsiga kaarkaada oo markaas ama idhiga idhigaada ayaa lagaa doonaya si aad markaasi lagu hagaajiyo oona shuruudaha ad uga soo baxdo adigana hawshaada si wacan ay kugu sii socoto internetka iyo telefoji wuxuu kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan sida inaad ka daawato xirfad oo aad ka barato sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan carasharadooda dhegeysteena soo wac oo noo sheeg waxaa markaas kaga faa'idaystay adeega ee telefoji waxaad markaas fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysta noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega ee telefoji dhegeysta kormaad si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysaa adeega foji waana waana waa markaad leedahay telefoon casri ah maba maantaba soo iibso telefoonka smartphone-ka ku hel qadka telefoonka casriga ee tel oo si wanaagsan oo la soco kana dabcan kaga qayb qaado waxla markaas in badan dhibaato ka haystay sidoo kale cil aad u qabtay maanta dabcan kaga cilbixi karto waana shirkada isgaarsiinta ee tel dhegeysa maanta fursad baad haysataa fursadan ka faydayso oo la jaanqaad kalana soco wax waliba si markaasi howlahada si wanaagsan ay kugu socdaan oo wax waliba halkaas toos aad ugala socon karto kuna biiri karto dunidan casiriyooday dhegeysa oo markaas iminkan noqoto howl weliba qeyb markaas digital ah dhegeystayaal aan kaa dabageeyo dunidan casriyooday oo markaas dibna adiga ha ii dhigin ama gadaal ha u guranin adigoo wax waliba lagu qafiifiyo laguna fududeeya dhegeystayaal ee telefoonada casriga iyo waliba qadadkiiyo casriga oo markaas iminkan keliya kaarkaada aad ku shuban karto qeybta markaas internetka sidoo kalena aad la hadli karto ehladaada qaraabadaada asxaabtaada dadka mucashiqiinta sidoo kalena halkaasi kala wada xiriir karaan dhegeysta maanta fursadaas ayaad haysataa waxba farta ha qaniinin ciilhaas badin adigoo fursada ka faaideysan karo dhegeysta dhib aan dib ugu soo laabana dhegeystayaal ee barnaamijka hogaanka xaaladaha markaasi dalka saaka diirada ku saaran ee kaga hadlayna arrimo dhowr ah oo markaasi wadanka markaas iminka ka dhex taagan waana qaybta markaasi siyaasadda cirka isku sii shiraraysa dhegeystayaal waana wararkii markaasi ugu dambeeyey ee soo dhacayaan oo markaasi dhanka siyaasadda laisku haysto in isku haystaan iminka siyaasadda noqotay in u dhexayso madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta sheeko sheekadii hore soo dhaaf oo iminkan waxay mar la leeyahay dabcan waa mid nin dulsaar ah Raila Odinga oo sheekadan waa mid markaasi labada qof ee saaxiibadii siyaasadda ahaayeen hogaamiyaashii siyaasadda oo labadooda u dhexayso laakiin sheekada way ka weyn tahay raila odinga iyo kalonzo misyoka ee xisbiyadan tirada badan way ka badan tahay dhegeysta mala socosa ee mala socota inay tan iyo waqtigii markii xorriyadda waddanka uu helay inay sanadkan uu noqday dabcan xisbiyadii ugu badnaa ee waddanka markasi laga as-aaso ee qof waliba ama qof shakhs waliba uu la soo baxo xisbi xisbiyadaasi oo iminka nimadoobayaan waxaana markaasi baarlamaanka horaan loo geeyey arrintaasi aad dood fara badan uga dhalatay sidoo kalena ay markii dambe lagu ansixiyey inay taageero xoogan halkaasi kaga soo bixi karaan mise mideen ay shacab markaasi qof shakhsi ay kusoo qaadan karaan sida markaasi horaan ay kusoo dirqiyeen ama dabcan waa ninka markaas afhayeenka waa dabcan ninka golaha ugu weyn madaxa aqlibadda baarlamaanka amos kimunya oo horaan markaasi sheegeen in isbeddel xoogan ay dabcan ay ku doonayaan isdhexgalka arrimaha dhanka siyaasadda inay ku ballaariyaan ama ku ballaarinayaan arrimahaasoo dhankaas sidoo kale dabcan ka dhacday golaha senatka sidoo kalena ay ku meelimariyeen dabcan sidii markaasi la rabay ayay noqotay ilaa iyo labaatan xisbi ayaa markaasi sabtidii aynu soo dhaafnay raila odinga taageertay waana markaasi horkacaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta xisbigiisa ee jubilee kuwaasoo sheegeen in wada shaqaynta iyo weliba sinaanta ee aad markaasi ugu dundulaali doonaan sidoo kale kaga taageeri doonaan madaxa xisbiga o d m raila odinga laakiin taasi waxaa markaasi ayagana qeyr qaar ka mid ah markaasi siyaasiyiinta aad u cambaareeyay sidoo kalena sheegeen inaysan jeclaysanin arrimaha geedi socodka siyaasadda uu markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu horkacayo waxaana markaasi ku sheegeen in uu gacan bidixeeyey sidoo kalena uu markaasi ballantii waxaalihii markaas uu la galay madaxweyne ku-xigeenkiisa taasi ay iminkan laga doonayo in uu raaligelin ka bixiyo una ay ka dalbadeen qaar ka mid a siyaasiyiinta siyaasiyiinta isbaayisiga kenya kuwanza oo horkacayo senatarka ismaamulka halgeyo marakwet kipchumba murkumen iyo dhigiisa nakuru suusan kihiiga ayaa madaxweynaha uhuru kenyatta ka dalbaday in raaligelin ka bixiyo tallaabadii uu markaasi ku taageeray siyaasadda markaasi raila odinga uu muujiyey sabtida aynu soo dhaafnay kuna sheegay in wakhtigii la joogay weliba garoonka jakaranda ah ee xaafadda markaasi embakasi east ay markaasu ka sheegay in lagu taageerayo raila odinga oo wakhtigeeda markaasi la joogo bulshadana sidoo kale ugu adeegi karo halka uu asagana markaasi howlihii qabyada uu kaga tegana sii dhammaystirtan waxay markaasi ku doodayaan in hogaamiyaasha waddanka uu si qaldan markaas u adeegsaday awoodda xafiiseed ee maadaama uu ku lug yeeshay siyaasadda xil markaasi wareejinta dhanka kale kibchumba murkumen ayaa markaasi madaxweynaha dalka ka dalbaday inuu si cad markaas u shaaciyo in bisha sideedaad uu sanadkan si nabad ah markaasi ku wareejin doono hogaanka haddii loolanka looga adkaado raila odinga kuwaasoo iminkan ay dalbanayaan madaxweynaha in arrintaasi si dadban oo markaasi uga hadlo uguna sheego meelaha markaasi ku habboon meelaha dabcan dulduleelada iyo waxyaalaha markaas iminkan iyo siyaasadda laisku haysto in gooni laskaga dhigo balse uu ka dhiidhiyo kana sheego in haddii markaasi cidda kusoo baxdo siyaasadda uu si cad markaasi ku wareejin doono sida ay ku sheegayaan xulafada markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa dabcan si cad markaas u sheegay in taageerada musharaxnimada odinga uu markaasi arko musharaxa u qalmo in kala wareega hogaanka dalka oo markaas horumar dabcan dadka horumar ay ugu jirto sidoo kalena la cabiri karo dabcan in la ciribtiro musuq maasuqa ee markaasi raila in badan oo hadaladiisa ay kusoo noqnoqdeen uuna sidoo kale uga gol leeyahay isla hadalkaas sidoo kale shalay ayaa mar markaasi madaxa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana aad uga hadlay kuna sheegay in markaasi iminkan la raadinayo wado kale wadiiqo kale markaasi dacwadiisii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c da ay markaasi dabcan doonayaan in mar kale ay soo nooleeyaan oo sidoo kale ay arrimo kale hor dusha laga saaro si markaasi looga hor istaago doorashada wadanka ka dhici doonto labada sanadkan bisha sideedaad ee sagaalkeeda taari maalin talaado ah dhegeystayaal ee sida guddiga markaasi doorashooyinka xuduudaha i e b c ay u cilaamiyeen wuxuuna markaasi tilmaamaya madaxweyne ku-xigeenka intani ay tahay mid markaas isaga lagu wiiqayo awoodiisa siyaasadiisa laakiin taasi marnaba uusan dheg jilaq u siin karin waa siduu hadalka u dhigay wuxuuna leeyahay haddii aan markaasi siyaasadda ku kala irdownay ama siyaasaddii markaas aan ku kala heshiin weynay dabcan waxaan kaa codsanaya in siyaasadda aad faraheeda kala baxdo waxaana markaas arrintaas ku wadaa madaxweyne ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta madaxweynaha dalka ayaa sheegay in taageeradiisa siyaasadeed uu ku taageeri doono madaxa xisbiga odm iyadoo xisbiye aada u tiro badan ee ilaa iyo labaatan sida markaas sheegayan halka kuwa kalena ay soo socdaan oo qaar ay sheegayan ay ku biiri doonaan azimiyo la umoja waxaa hadda food isdari doonaan madaxweynaha ee ku-xigeenka dalka william ruto ee sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga raila inkastoo asaga markaasi imikan ay si caadi ah markaasi ay u muuqato siyaasadiisa in si toos ah dowladda markaasi faraha ula galay sidoo kalena ay taageero xoogan uu kaga helayo qeybta markaasi siyaasadeed ee madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidaba horaan ah, dabcan xitaa jimcihii aynu soo dhaafnay arrimaha fra- ah, karan- kaga falanqeynayna siyaasadda ee dhegeystayaal aada oga hadlaynay in markaasi waxyaalo fara badan qodobo dhowr ah ay horaan markaasi ku wada heshiyeen qeyb qeyb markaasi ay u dhigeen qeybna markaasi ay u keydsan yihiin qeybta markaas u u keydsan ayaa markaasi tani ay kaga turjumaysaa sida markaasi taageerada xoogan iyo weliba iska soo agdhowaashuhu ay aada ugu sii badanaysa rajada markaasi uu ka qabo madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo weliba markaasi kaalimahaas eh, sh- dabcan uu kasoo geli doono qeybta markaasi siyaasadda iyo sida markaasi rajada ugu weyn uu ku qabo ku geli karo dhegeystayaal ee madax ee qeybta markaas ee madaxtooyada laakiin waxay markaas iminka la taalaa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ko iyo waxay la taalaa dadka shacabka laba oo ayaga markaasi ka- dabcan ka dhidhin doonaan go-aankooda rasmiga ma taa- raa'ila bay taageeri doonaan mase waxay taageeri doonaan sida markaasi lagu kala badan yahay inkastoo laakiin mid ka mid ah khubarada dhanka siyaasadda ka faaloodo ay aada markaasi u tilmaaxayaan tilmaamayaan sheegayaan in ay ta- dabcan ay siyaasadihii faraha badnaa wadanka iminkan aysan ka jiri doonin waxaana markaasi noqon doontaa labada qof oo ugu cadcad ee siyaasadooda ee markaas cid weliba qofka qof kale uu ku shar- dabcan uu ku taageeri doono ay noqon doonto madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raila odinga in aysan markaasi jirin cid saddexaad waana doorashadii markaasi ebit ee dan wadankii markii xornimada uu helay ee kaga dumnaan doonto dhegeystayaal waxaana markaasi saaxadda siyaasadda ay markaasi sheegayaan tilmaamayaan ay qa- sidoo kale ay qayaxayaan ay t- ay sheegayaan in leeyihiin in ay siyaasadan ay tahay midda markaas indhaha aadka loogu hayo ee qof waliba shakhsi waliba tilmaamayo maxaa ka dhalan karaa maxaana ka soo bixi karaa siyaasadda markaasi william ruto iyo sidoo kale raila odinga waa laba qof oo markaasi aan kala liidanin dhegeystayaal oo taageero kala duwan kala wata inkastoo gobollo qaar ay ku kala horeeyaan laakiin haddana waxaa leeyahay waxaa markaasi laga yaabaa in siyaasadda markaasi barbar ay haddana u dhacdo oo tirada markaasi fifty plus one ama konton iyo hal markaasi la socdo in ay soo bixi weyso sida markaasi caadigeen astaanta guddiga ee doorashooyinka u markaasi ee- ee- ele- waa election waa ele- waa election act ee dabcan ay u qoran tahay in qofka markaas guusha uu halka qaar uu kasoo oo markaas uu kasoo hoyo laakiin iyadoo saas haddana ay taagan tahay waxaa markaas iminka sii cad oo haddana markaasi een, laisku sheeganaya eh, siyaasadda qaar ka mid ah sheeganayaan awoodooda sida uu tilmaamayo eh, ama ay tilmaamayaan xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaas ula jeedaan in markaasi awoodiisa siyaasadeed oo awoodiisa madaxweyne in uu markaas u adeegsanin qaabka uu hadda wadanka markaas u maamul u adeegsanayo oo sidoo kale u ogolaada madaxweyne uhuru kenyatta wakhtigiisa markii la gaaro in uu markaasi xilka ka dego sidoo kale uu ku wareejiyo haddii raila odinga markaasi laga guulayso waxay dabcan xulafada mar- eh, Raila- dabcan xulafada madaxweyne ku-xigeenka ay aaminsan yihiin in guusha ayaga markaasi la jirto sidoo kalena ay eh, eh, eh, markaasi ay qaadanayaan inkastoo laakiin qaar ay tilmaamayaan arrimaha markaasi faragelinta siyaasadeed ee madaxweyne uhuru kenyatta haddii markaasi faraha uu kala baxo siyaasadda eh, inay noqon karto labadooda ay isku soo baxaan in sidoo kale awoodiisa ay raila iyo taageerada imikan ay haysato uu hoos u dhici karto sidoo kalena uu kusoo bixi karo s- een, uu ku heli karo sanaadnimo doorashada ee madaxtinimada ee siyaasadda laakiin waxaa markaas imikan derbi ku noqday ama sidoo kale uu mari la-yahay ninka madaxweyne ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta halkaas oo madaxtooyada ah, qaybteeda markaas uu kaga hela ama awoodda ugu sare markaas uu kaga mari la-yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dabcan rajadii iyo waxyaalihii markaas uu qabo waa uu qabaa ah, laakiin sidoo kalena derbiga oo keliya ayuu mari la-yahay waxaana derbigaas lagu tilmaamaya ama woolka waxay ku sheegayaan tilmaamayaan inuu yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal haddaba arrimahaasi ayaan dhegeystayaal sii gorfoynana kaga sii hadlaynaa muscab ayaa mikrofoonka ku wareejinaya dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal haddaba dhegeyste hadaa dabcan haddii aad qabto mid kamid ah adeegyada qaybta ka ah waa mid haddii aad qabto xanuunada dhegeystayaal jirkaada ama waxyaala qaar haddaad qabto sida markaas arrimaha xal adiga aad u baahanta aad u heli karto waxaa ka mid ah ma qabtaa dhegeystayaal xanuuno aada u tirban sida jilba xanuun dhabar xanuun murqa xanuun dabcan waxaasoo dhan haddii aala daala dhacayso cagabarar iyo weliba daal iyo xubno xanuun welwel fara badan haddaba sheeke iyo hadal fara badan ha gudayso waxaa markaas lagu soo saaray saliid vigin plus vigin plus waa saliid markaasi kaa caawinaysa dhammaan dabcan wax weliba xanuun ah oo jirkaada markaasi ku jiro sidaasi horaan kuwii aan soo sheegnay jilba xanuunka dhabar xanuunka murqa xanuunka waxaasoo dhan ayaa markaasi kaa xanuun ayaan dhegeystayaal in ay markaasi xanuunada faraha badan ay kaa qaadayaan welwelka faraha badan waa saliid kaa caawinayso dhammaan odayaasha sidoo kale ay xanuunada faraha badan ay qabaan ee la daala dhacayaan ay meesha ka saarayso fegin plus waa saliid markaasi waxyaala fara badan laga sameeyey sida xabad sawda iyo qorfe iyo heel iyo weliba daawooyin kale markaasi laskugu daray saliidda fegin plus waa dabiici waxaana markaasi ansixisa laanta dowladda ee xaqiijinta tayada badeecooyinka caps waxaana soo saartay herplat limited ee fadhigeedu yahay magaalada xeebeedka mombasa fiji plus waa dawo la isku halayn karo taasoo kaga caawinayso ama qofka ka caawinayso murqa xanuunka jilba xanuunka dadka waaweyn iyo weliba dadka yaryar luga luga bararka hablaha uurka leh sidoo kale waxaana fara badan ee markii caloosha gabdhaha laga mariyo ayaa markaas saliidda wax badan ka caawin kartaa dhabarka xanuunka ama dhabar xanuunka dadka weyn kala goyska neerfaha dhabarka iyo weliba dabcan lafaha waxaa sidoo kale kaa dejinaysa bararka faraha badan ee saliiddaasi fagin plus waxaa markaasi ka heli kartaa h k l global cosmetic sasamol waa dukaanka lix iyo labaatanaad ee moy avenue crescent medical aid pharmacy next to jamia mos ayaa sidoo kale ka heli kartaa farmasol chemis southsea opposite masjid waa masjidka nuur ayaad ka heli kartaa kasoo horjeedska xalane pharmacy slee jam street ayaad ka heli kartaa raxa leo beauty and cosmetic shop kow dabcan waxaad ka heli kartaa madina mall hadda sidoo kale waxaad ka heli kartaa fatma bredol mugoya southsea ayaad ka heli kartaa iyo house olive lix street ayaa waa dabaqa dabcan waa wadada lixaad next waxaa masaajidka waa dabcan wadada lixaad ee masaajidka sixka kasoo horjeedka inta ku xigta ayaad ka heli kartaa dhegeysaan wixii faahfaahin fadlan kala xiriir eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeysa haddii lamarka kugu celiyo waa eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex ayaa markaasi kala xiriiri kartaa dhegeysan oo fagin plus haddaba daawadaasi soo qabso haddii aad markaasi kor xanuun qabto lago xanuun qabto barar xanuun iyo waxyaala jilba xanuun iyo murqa xanuun waxaasoo dhan haddaad qabto halkaas ayaad ku maasixi kartaa oo sidoo kale aad ku daaweyn kartaa dhegeystayaal maanta soo qabto fagin plus aan kugu daro dhegeystayaal war farxad leh airtel ayaa markaasi ku keentay adeega xowliga dheer ee foji airtel ayaa haddan waxay sii xoojisay adeega foji oo aad markaasi ka helayso ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka markaas u isticmaali karo una adeegsan karo waxyaala fara badanna oo in badan markaasi qabyo ka ahaa dhamaystir aad u baahneed iminka lagu dhamaystiray dhegeysoona qadka xawaarihiisku aad ku sareeyo haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtubeka facebooka whatsappka inta instagramka telegramka mid markaasi kaa go-ah ma aha ciil ha ku daayo oo fartaada ma qaniini maysid oo markaas madaxa iskama qaraacaysid ileen hawsha o dhan waa lagaa dhamaystiray waana lagaa xaqabtiray waana lagaa shaafiyey haddaad wax soo dejisanayso si fudud ay markaasi kugu soo degayaan ma ahan mid markaasi culays ah ku dhibay dhegeyste maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee telo taglaanta kugu dhow ayaa tele soona qabsan lafta ee tele four g mid markaasi wax badan kaa caawinayo kaana dhisayo xasuusnow waxaa markaasi lagaa doonaya in aan la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka ama dukaamada airtel oo aad markaasi doonayso inaad isdiiwaangeliso oo aad markaasi lasoo qaadato lasoo baxdo laftaada kaarka airtel iyo telefon smartphoneka kadibna la laafihii wadada aad la qabato dhegta aad saarato hal ugu dhaho alla maanta xalimo aad bay u laafiyanayso way xaragoonaysa qosolka ma ayaa ka farxiyay maanta ilaan dadka waxyaala qaar ay iska dhaadhiciyaan ilaan adigana asxaabtaada in badan hamuun ciil aad u qabtay oo aad jecleed inaad mar uun qadka qadkaad kala hadasho oo videoad ka wada hadashaan qaybta imaha si sheekada si fiican u socoto iska dhowlacada iskaga qosol dadkana markaas ha u arkaan farxaddii in badan kaa maqneed maanta ayay markaas adigana saaxiib kula noqotay oo dadka waxyaala qaar ay iska dhaadhicinaan waa aqaana internetka ee telefon g wuxuu kaa caawinaa sidoo kale inaad ka daawato waqtida markaas guriga aad joogto dadka markaas gabdhaha weliba khaasata gabdhaha aad ula hadlaya waxaan cuntadan maaragtay ragga aad ku disheen saliida faraha badan iyo sidoo kale maraqan bibiyaha ah waxaan kuleeyahay maanta youtube-ka qaybteeda gal sidoo kale kaga baro qaabka markaasi maraqa loo hagaajiyo qaabta markaasi suugada loo soxo loo hagaajiyo laiskugu daro basasha loo shiilo dabcan loo kariyo nyaanyada iyo toonta waxyaalaha si loo shiilo waxaasoo barbarooni waxaasoo dhan qaabka laiskugu shiilo qaybta youtube teg kaga baro qaybta internetka airtel gal telefoonka soo qabso adigana data ku shubo halkaasi kala soco adigoo markaasi dhoola cadaynaya ninba haddaad arki jirta ninkaada xilli hore kaa baxayo oo markaasi cunno wanaagsan aad siinaynin dabcan uu kuleeyahay iska daa hor baan kasii cunaya waa waxba ha isdhibine ha isdhibin maahe cuntadaasu dhibsada dib u naabo dib u fikir ayaan kuleeyahay oo cuntada iska sax saaxiibayo haddaan kuu sheegaya cunnada markaad maalinta dambe ha ku dhaho maanta cunno aad macaan baad karisaye cunnada inoo kari lamaba oga youtube inaad ka baratay sida inaad ka daawato xirfado cusub oo wax ka baratay maanta wareerkaada ku dhex ku dhis dhegeystayaal caruurta sidoo kale cashirada waqtiga layliga dugsiyada markaasi iskuulada ayagana waa looga baahan yahay inaad si dhow markaas wax oga barto dhegeyste nasoo waco noo sheeg waxaad markaasi kaga faa'idaysay adeega airtel e four g waxaad fursad markaas u helaysaa inaad guulaysata noqoto bal haddaba nala wadaag siduu yahay adeega airtel e four g dhegeysto koormaad si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo qabso ama soo iibso telefoon smartphone-ka oo qadka sidoo kale u adeegso ee shirkadda isgaarsiinta airtel adiga waxyaala fara badan u riyaaqaya una faa'iidi kara dhegeystayaal hadda waxaan ku leeyahay wax badan ka faa'iid wax badan aad u faa'iidida wax badan ka faa'iid adiga wax badan aad u faa'iiday dad badan oo markaas in badan kugu dhib qabeen haddii waa sida aan sheegaya muscabow gabdho badan waxaa jiraan cunno cunto karis aan aqooninoo oo lagu dhib qabo hadda waan sheegay aniga dadka kheyriinka ku diraysa aniga waxaan ku dhahay muscab haddii gabadha ninkaas uu ku dhaho dabcan iska daa waxaa is dhibinaya oo meelahaasaa kasii qadaynaya hoteelkan kasii cunaya hadduu ku dhaho far baa ku laaban far baa kugu laaban dib cuntada dib ugu laabo cunadan biyo biyaha kolle cusbada aad ka badanayso kolle aad ka yaraynayso waa lagaaga fadhiya in wax badan aad ka bedesho marka waxaan leeyahay qaybta youtube-kay gelaysaa maya cunto muscab gabadha gabdha qaar waxaa arkaysaa nyaanyadii iyada xitaa ay shilin ay qaraaceen dhagdhagdhag ay tumin waa arkaysaa nyaanyo weyn oo iska dhex taala bariiski bariis dallaaci ninka marka se u maray cuntadii marka waxaa arkaysaa qofkii cuntada ka boodayso oo dhana u lahayn marka waxaan leenahay anaga anigoo wanaag ay naga tahay in wax badan ay iska saxan iskana dhisaan gabdhaha waa muhiim gabdhaha waa tahay qaybta wax yani wax barasho waay qaybta ka baran karaa ma aha laakiin video muscab aad ka wacda iyo intasan iyo maanta geedkan baan ku kofa video marka ma aha waxa inaa xiisaysa ma aha laakiin isku day inay gabadh wax ka baran karto xarqaan ay ka baran karto wax si loo kariya ka baran karto wax cilmi kuusoo kordhin karo markuu ninkaada cuntada maanta youtube aad ka barato wixii aad isku daydo ilan maanta beri beri dab wax harka ma ahan ha waqti la qaado adiga waqti markaa la qaado hal isbuuc maalinta muxuu dhahayaa alla ilaa maanta cunto macaan baad karaysa laakiin asaga ma oga dhibkaad ku maraysoba sida maanta yani cuntada lasku waxaan bris horta soo dhoo kari mataqana aniga nafsada haddaan ku weydiiy laba neecaa loo kariyaa mid waa mid caadi biyihii dhan laisku wada daraayo mid waa mid briiska marka hore inta biyihii dhan lagu darin la shiilaayo bris qaar la shiilaa jira mascooda aada uqoonin hadee micnaha wax bris isku karis laa jiro okay airtel isticmaashaa youtube-ka gal ka baro halkaas briska waata dib aan usoo laabana musxab barnaamijka
yuusuf wuu mahadsan yahay kaftankaasi iyo sidoo kale qodobkaasi ku saabsan airtel bal barnaamijka haddii dib ugu soo laabano dhegeystayaal maanta barnaamijka hogaanka dhankaasi xaaladda dalka qodobka guud aanu ka hadlayno waa isbedbedelka siyaasadeed ee isbuucan aan soo dhaafnay labadii maalmood aanu soo dhaafnay dalka ka dhacay isbedelkaasi siyaasadeed waxau ku saabsan yahay waa in reela odinga loo caleema saaray inuu calanka u sido isbahaysiga azimiyo lomoja oo ay ku midoobeen ama iminka ay ka kooban yihiin in ka badan labaatan xisbi ku dhowaad soddon xisbi ayaa la sheegayaa in halkaasi heshiis ku saxiixdeen oo dhammaantood ay leeyihiin hiil iyo hoo ayaanu la garab taagannahay reela odinga oo afar mar soo tartamay markii shanaad ayuu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka qodobka xiisaha leh ee iminka markaasi aan diiradda saarayno waa in kalonzo musyoka uu garabkiisa soo galay ninka labadi kun saddex iyo tobankii labadi kun toban iyo toddobadii ayuu taageerayay raila odinga marar hore waa uu diiday waxauna sheegay inuu iminka ee ka cagajiidayo inuu taageero raila laakiin wadahadal heshiis ee, shukaansi xodxodasho kadib ee, oo madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga garab dhankooda ah waxaa iminka u suurta gashay in kalonzo uu dhaho raila tosha codkiisa ayaanu maqli doonaa ee, goor dhow ayaanu dhegeysan doonaa oo isagu leeyahay waxaanu taageerayaa markii shanaad ee, amaba aan rahda markii saddexaad ayaan raila u taageerayaa ee, waa inuu markii shanaad tartamo ee, iminka waxaan ogsoonahay eh, ninkan kalonzo musyoka uu kambaaniyo kasoo jeeda hadda waxaa leeyahay ma loo badinaya codadka ugu badan ee halkaasi ka imaan doona ku dhawaad saddex milyan oo dad ay halkaasi iska diiwaangeliyey inay codadkoodu dhiibanayaan waa gobolka ukambaani loo yaqaano ismaamulada machakos kitu iyo sidoo kale makwini ee raila odinga inuu codadka ugu badan halkaasi ka helo ayaana loo badinayaa sababtu waxay tahay ee, markii hore saddex barasab iyo haystay iminka ninkan kale ayaa kusoo biiray ee, waxaa laleeyahay ee, tani waxay meesha ka saaraysaa amaba meesha ay ka saaraysa ama suurtagalnimadii ahayd ee, in markaasi ee, ay soo afjaraysaa doodii ku saabsanayd in uu awood saddexaad hogaamin doono iyo in kale iyo inuu markaasi gool xaari doono tartanka u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo weliba raila odinga ee, waxaana iminkan yar in fifty plus one ayaa markii hore laga fikiraya amaba boqolkiiba konton iyo kow inuu helo qofka guuleysanaya laakiin hadda waxaa loo badinayaa in labada faras uu mid heli doono s- konton boqolkiiba iyo hal weliba lagu daraya fifty plus one ayaa la leeyahay laakiin eh, kalonzo haddii uu dhinac u boodi lahaa oo isaguna uu xulafo samaysan lahaa awood saddexaad uu hagaajisan lahaa waxaa adkaan lahayd in markaasi eh, la helo boqolkiiba konton bal yusufa waxaad noo ciyaari doontaa codka kalonzo isagu eh, En- leeyahay eh, waxaan taageerayaa eh, raila odinga sidoo kale cododka madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga oo iyaguna hadlaya ayaad maqli doontaan ka hadlayana xarunta k i c c yusufow muscabow intaanan cod ka ciyaarin hadda waxaa la taagan yahay laleeyahay dabcan arrinta faragelin xoogan ayuu markaas madaxweynaha imika ku yeelanaya sidoo kalena arrinta uu aad ku dhexgalay siyaasadda Wargeyska Een, wuxuu leeyahay dabcan wuxuu kaga duwan Ruto yahay leeyahay versus Uhuru.
Mm, wuxuu dabcan uu kaga duwan yahay Ah.
ee, madaxweynaha uhuru kenyatta madaxweyne wa- mada- dabcan madaxweynadii wad- kuwii hore ee wadanka soo mareen sida ee, moi kibaki oo xilkiisa markaas si caada u wareejiyey una siiyey qofka shaq- shaqsiga markaasi taa- ee, dabcan waqtiga guulaystay.
uu ku guulaystay Ah.
laakiin tan waxaa laleeyahay eh, tan guulka ma laga hadlaya hadda waxay markaasi fooda isdarayaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo ra- eh, dabcan madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa hadda siyaasadda ka dhexaysa Waana markii ugu waana horeysay markii ugu oo saas ay horeysay oo dhacdo.
wadanka ka dhacday waxaa hadda leeyahay dabcan faragelintan haddii uu ka baxo ama eh, derbiga imikan uu mari la-ay eh, madaxweyne ku-xigeenka haddii uu ka baxo madaxweynaha gees iskaga istaago dabcan waxaa leeyahay raila iyo ruto waxaa salaadnimaha ka baxaya deb- derbigaasi sidoo kalena salaadnimo tegaya Ka boodaya.
madaxtooy madaxtooyada een, william ruto oo markii la fiiriyey warbixinta us- us dambeysay ee jimcihii lasoo saaray waxaa lagu sheegaya in em, william ruto uu shacbiyad ahaan kaga badan yahay markii loo fiiriyo raila odinga inkastoo laakiin sidaa u kala fogeen waxay markaasi kala haystaan soddon iyo shan iyo afartan iyo kow ayay markaasi kala haystaan weli waa isku dhow yihiin oo q- weliba farqiya u kala dhexeeya markaa Waa- waa fiirsana raila markaa- ayaa kor u soo kacaya waa marka laleeyahay dabcan waxaa keenaya xisbiyadan aad u tiro badan waa markii ugu horeysay haddana wadanka tan iyo een, xorriyadda wadanka u helay tiro aad u badan xisbiya dhawaad wadanka soddon.
su- laga hirgelay wadanka waa mid qof waliba uu la yaabanyaa dabcan waxaa markaasi loo raadsanayaa siyaasadda sidii markaasi qoomiyad ahaan eh, kajuufo Gobol ahaan ahaan.
gobol ahaan dabcan markaasi lasku kala qaybsanayo Miiska gorgortanka inkastoo loo hadda fiirsanaa.
eh, dabcan eh, tirooyin u haysanaysanay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu keliya hadda haystaa umalayaa tiro yara kooban oo xisbiye ah oo hadda markaasi kenya kwanza ay iskugu yeerayaan asaga xisbigiisa marka lagu daro uda iyo sidoo kale for kenya a n c iyo xisbi hadda mo- mo- u wato een, eh, kabogo Iyo Moses Kuria.
moses kuria iyo mtiangi xisbi yar oo waxaa jiraan iminkan oo aan sii bandeen laakiin hadda meesha dharbaha weyn kasoo gaartay madaxweynaha waxaa waye dhanka bartamaha dalka oo leeyahay tiro badan kuma haysto oo meel laisku haleyn karo ama isku haleyn karo ama uu ku haleyn karo raila odinga halka kama jirta laleeyahay Si wanaagsan.
Een, dha- qaar eh, ka mid ah eh, dhanka khubarada eh, ka mid ah siyaasi eh, dabcan dhank- dhank- kuwa siyaasadda ka faallooda mid ka mid telefishinada dalka ee aada uga hadlaya waxay sheegayaan leeyihiin qaybta q- markii la dhaho een, isku halaynta waxaa markaasi kaga ron kaga fiican eh, qoomiyadda markaasi kukuyada ah oo leeyahay wix markaasi lagu heshiiyo eh, Kama lagu baxaan.
dhaqaaqo kama baxaan laakiin hadda markaas taageero xoogan uu kaga helayo william ruto laakiin dhanka kale ayaa markaasi kaga bixi saaxiibkiisa siyaasadda madaxweyne uhuru kenyatta laakiin yusufow ee, sil- si- sidaasi si lamid a markaanu eegno ee, waxaa sidoo kale khubaradu ay leeyihiin raila odinga haddii keligii uu gaar isku taagi lahaa oo madaxweyne uhuru kenyatta markii horeba uu xulafo la samaysteen awoodiisa way sii saran lahayd oo intan way kasii badan lahayd Aad iyo aad.
oo iminka madaxweynaha eh, yusufa horta kenyaanka Aha.
hal dabeecadda ay qabaan aad iyo aad adigu waad aragtay Mhm.
qof mucaarada ay inta badan Aha.
raacaan aad iyo aad qof dowladda Aha.
ma inta badan ma doonayaan Sax.
mucaaradkii ay iyagu u- u qaraabo kiilaan oo u heliyaan Mhm.
marka hadda eh, as we speak hadda aan hadlayno Aha.
dabcan mucaarad ama qofka dowladda arrimaheeda kasoo horjeedo waa madaxweyne ku-xigeenka Mhm.
sida mucaaradnimada u dhaqmo ee arrimihii mucaaradka sameynaya Mhm.
marka taasi waxaa leeyahay s- ayaa ruto ka saacidaysa in shacbiyad badan Mhm.
uu U helo.
sameeyo aad iyo aad Eh, laakiin Ru- raila hadduu meeshiis taagnaan lahaa yusuf Aha.
waxay leeyihiin booskan ruto iminka uu joogo Aad iyo aad.
isaga ayaa joogi lahaa Mhm.
waana eh, waa dabeecadaha ay kenyaanka leeyihiin ayaa leeyahay Aad iyo aad.
waxaan ogsoonahay labadii kun toban iyo todobadii yusuf Aha.
warbixinadan oo kale markii lasoo saarayo Aha.
eh, raila ayaa horeyn jiray Mhm.
raila ayaa mar walba hogaamin jiray aad iyo aad Eh, sida hadda william ruto uu ku hogaaminayo Mhm.
marka eh, sidoo kale eh, warbixintii ugu dambeysay xogta ugu dambeysay waxaa moodaa in raila odinga uu kor usoo kacay sax sababtoo ah ee, ku dhowaad toban boqolkiiba ayaa laga horreeyey markii hore laakiin hadda waxaa moodaa farqiga inuu hoos usoo yaraanayo waxaan leeyahay ee, gobolka bartamaha sidoo kale madaxweynaha marka halkaasi uu tago ololihiisa uu sameeyo isbeddel ayaa la rajeynaya ayaa leeyahay yusufow Ee, sidoo kale ee, in siyaasiyiin badan oo iyagu hadda william ruto taageero ee khubaradu waxay leeyihiin hadhow waxaad arki doonta ama dhici karta inay garabka azimiyo amaba eh, raila odinga soo maraan laakiin yusuf arrinta meesha la eegayo ayaa waxay tahay qof walba oo xisbi siyaasad wata waxa uu eegayaa dantiisa qof walba dantiisa halkaasi ka eegaa waa mid hadda Ma shacbi ahan- isweydiinayo danta hadda madaxweyne uhuru kenyatta waddo oo ka leeyahay azimiyo loo mooja azimio lomoja su-aasha sidaa taagan si la mida yusuf ee qof walba oo mi- isagu doonaya inuu isbahaysi samaysto ma ahan micnaheedu in qofkaasi uu arko inuu guuleysanayo Mhm.
laakiin waa in qofkaasi uu dana shaqsi uu ka leeyahay Aad iyo taasi oo aad.
micnaheedu tahay dadkan iyaga ku biiraya eh, kenya kwanza ama kuwa azimiyo ku biiraya waa kuwa garabka ruto wax ka suwaayey oo garabka raila ku biiraya kuwa garabka ruto ku biirayo waa kuwa garabka miiska gorgortanka ee azimiyo wax ka soo waayey oo iminka doonaya inay maciin badaan garabka eh, william ruto yusuf oo siyaasaddu eh, sidaasi ay u socotaa Eh, laakiin qodobka ugu muhiimsan Aha.
oo mar walba ishaanu ku haynay oo maalinkii sabtidana caddaatay ahaa kalonzo musyoka oo leeyahay raila odinga ayaan taageeraya dabcan waa nin awood badan yusuf markaanu eegno Sax.
markii laga soo tago madaxweyne uhuru kenyatta Mhm.
iyo raila odinga iyo william ruto Aha.
qofka afaraad ee la dhihi karo Aad iyo aad.
waa uu awood badan yahay ama miisaan uu leeyahay Aha.
waa isaga iyo xisbigiisa iminkana waxa uu taageero buuxda siinayaa eh, dhanka iyo raila odinga marka isagu kal hore waan ogsoonahay inuu marar hore sheegay ama ka dhawaajiyey inuu taageeri doonin oo isagu waa ilamaa ilamaa wuxuu yidhi ilamaa ilamaa aan sanduuqa taga laakiin wuxuu waa siyaasadda aad iyo aad laakiin hadda waxaa la sheegaya la tilmaamayaa muscabow een, in colonzo misoka naftiisa uu leeyahay een, een, dabcan waxyaali markaas la doon ee, dabcan in la saxiixo weli muu saxiixin waxaa arrintaana leeyahay een, gabadha markaas ingilo ja- waa charity ingilo ayaa markaas aad gadaal uga rigaxaysa kuna dirqinaysa colonzo misoka waxyaala fara badan kagala hadashay in ay markaas qayb ama xubin ay ka noqoto Ee, charity ingilo horaan waxay ka tirsanay xisbiga o d m ee siyaasadeeda qayb kan inkastoo laakiin hadda ayada xisbi ay wadato laakiin arrinta waxa ka dambeeyey ee, siyaasadiisa iyo sidoo kale walwaantiisa inkastoo asagana een, halkaas uu taageero xoogan uu ku leeyahay een, dhanka uu kambani ama qaybta markaas qowmiyadda kambani ama dhanka istan ama kuwa lowa istan loo yaqaano masaxbow waxaa leeyahay een, hadda arrintaas asaga ma haysato waxaa markaas la wareegeen saddexda gabana waa gabanaha countiga machakos countiga kitui iyo countiga maqueni ayaa markaas la kala we- la kala wareegeen taasi ay markaas ca- cadaadiska culayska halkan ay ka hayso waxaa laakiin hadday saddexdaas kaga bixi lahaayeen oo ku faani lahaa kursigaas ayuu mar- meeshiisa fariisan lahaa kuna faani lahaa oo sidoo kale qof gooni uski- iskiisa u socdo ayuu noqon lahaa kadibna garab ayuu heli lahaa Ee, wuxuu madaxweyne ku-xigeenka asaga naftiisa isku dayay in uu clonzo misoka box ama xerada uu soo gashado laakiin way u socon weysay waana laga itaal roonaaday madaxweyne ku-xigeenka qaybta hadda xisbiyada aad ku tiro badan waxaa midda la isweydiinaya maxay usoo kordhin doonaan maxayna u fududayn doontaa eh, madaxa xisbiga o d m azimiyo lamoja iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne ku- uhuru kenyatta qorshihiisa iyo weliba hiigsigiisa uu danta ugu weyn ee madaxtooyada uu ka leeyahay hadduu raa'ila halkaas uu ka tego maxay tahay sidoo kale waa sidee sumcadda iyo weliba arrimaha iminkan uu madaxweynaha ku-xigeenka asagana uu tilmaamay uu sheegaya in ay doonayaan in la soo nooleeyo kiisaskii markaas asaga uu ka- uu ka farxashay uu ka gudbo ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee dagaalada ee dabcan dembiyada caalamiga ee i c c da ee oo- oo qanlaasihii dhibaatadii markaas waddanka dagaalka ka dhacay labada kun toddobadii iyo labada kun sideed iyo tobankii labada kun toddobadii iyo labada kun sideedii muscabow wala aan dhegeysano
dabcan yusufow waxaan marka hore dhegeysanaa codka kalonzo musyoka oo leeyahay reyla tosha markii saddexaad kadib codka madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga ayaguna dhegeysan doonaa xarunta k i c ay ka hadleen dabcan waxaana loo mahadcelinayaa kalonzo musyoka sidoo kalena leeyahay anagayaa hogaanka hananayna Kwa roho safi, kwa roho safi Wakenya nasema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Kuja hapa ndugu yangu. Kwa roho safi, kwa roho safi Wakenya nasema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Kuja hapa ndugu yangu.
wuxuu leeyahay yusufow markii saddexaad ayaan reyla tosha leeyahay Weliba anigoo qalbi roho furan.
saafi uu Aha.
leeyahay roho saafi taasoo micnaheedu tahay Aha.
mar dambe dib looma laabanayo qalbi furaanshu ayuu halkaa ka sheegay uu leeyahay qalbi furan ayaa mar kale sad- markii saddexaad aan ku taageeraya kusoo dhow qalbi furan ayuu leeyahay yaan saara
Eh, balan dhegeysano reyla odinga iminka yusufow
ndugu Kalonzo Musyoka, tulikuwa tuko na shida, leo tumeongea, tumesalimiana, tumesema tutatembea pamoja na tumehakikisha kwamba tunataka kuweka kila mtu- watu wote pamoja kama Wakenya. Ndugu yangu Uhuru Kenyatta amefanya mengi zaidi, tumshukuru na yeye tutatembea na yeye bega kwa bega. Mimi si project yake, hata yeye si project yangu. Tuko pamoja, tunatembea sambamba. Na Kalonzo vilevile namna hiyo, hata Gideon Charity, ndugu Kalonzo Musyoka tunasema Kenya mpya inawezekana, inawezekana.
dabcan mascabo waa astaantiisa heesta ah dabcan raila odinga oo meel walba goob waliba fagaara u tago yusuf reyla fanaan waa soo moogi darto dabcan waa dabcan heestana sidaas ayaa qaatee waa fanaan ayaan u leeyahay dabcan eh, emmanuel musinde ayaa markaas hees usoo saaray lac una la xameeyey laakiin cododkiisa ayaa ku Eh, jiro cod- waa dabcan wuu la ciyaarayaa ha, qaybta ku- uu ku- uu ka jiraa markii lasoo saaray heesta laakiin nin emmanuel musindi la dhihi Ayaa qaaday.
ayaa u laxmay una saaray eh, Ha.
una hagaajiyay una nashqeedeeyey heesta laakiin qayb buu ka laakiin yahay heestiisa astaanta rasmiga waa ololihiisa siyaasadda Eh, halka madaxweyne ku-xigeenkan maxay tahay sifanguingi sipanwingi maaha yusufow Eh, dabcan eh, hoos rasmi hadda ma jirta La- dabcan hees hees- eh, way Laakiin jirtaa laba hees UDA laba he- laba heesaa jirtaa madaxweyne ku-xigeenka laakiin mid hadda waxaa jirta uu isticmaala hatubanguingi Ah, Hatu oo Banguingi.
laakiin wiil yaraa soo qaaday eh, eh, eh, la yir- la yiraahdo eh, Traormeo.
Ra- Tra- Traormeo, iyo wiil yar oo heestaas soo qaaday Oo laakiin- arday ah weli.
oo arday ah heestaas laakiin lacag badan oo ku bixi lahay uu siiyey wiilkaas yar Eh, laakiin labada hees oo kale uu soo qaaday ma isticmaalo taasoo keliya u isticmaala hadda laakiin weli waxaa u furan Mhm.
uhuru ruto May hadda- tano tena ma- Wa- waa la kala ma- boode dabcan ma qa- ma qaadan karo ma mana- qaadan mana karo isticmaali karo jubliya iska laheyd wayna ka fo- wayna iminkan se ark u u muuqata siyaasadooda waxay muujinaysaa mid ay kala fogaadeen ku kala fogaadeen siyaasada Aad iyo aad.
siya- ay soo dhisayeen laakiin rajo weyn bu ayuu qabay een, een, een, william ruto Mhm.
william ruto rajo weyn ayuu qabay u qabay laakiin- tobankiiga iyo tobankiisa dabcan Taasi ayuu tii- xal ku dhigaya.
hadda tii meesha ka baxday Mhm.
markii eh, laga soo tago ee labada kun iyo sideedii waxyaalaha ee u dambeysay ee siyaasada raila iyo william ruto hagaag eh, yusufow bal aan dhegaysano mar kale eh, codka madaxweyne uhuru kenyatta oo isna goobtaasi ka hadlay oo ku dhawaaqaya raila odinga inuu yahay een, calan sidaha isbahaysiga Azimio la Umoja.
Rejesi projekti yangu. Tuko hapa kumtangaza team captain wetu na tumemtangaza, si ni namna hiyo ya kwamba hatuna hatuna any doubt that we have a team leader. We have a team leader in the name of Raila Amolo Odinga, na tumekubaliana katika ile mikataba ambayo tunaandikiana ya kwamba tutaketi pamoja na ndugu yetu ambaye ni kapteni wetu sasa, na ndugu Kalonzo na wale wengine wote, ndio tuamue wale wengine wa lineup hiyo watakuwa wakina nani na wale ambao watashikana pamoja kuunda serikali mwezi wa nane ukifika.
hagaag madaxweyne uhuru kenyatta ayuu ahaa codkaasi isna waxa uu si rasmi a u shaacinayaa oo uu leeyahay raila odinga ayaa kooxdeena hogaaminaya isaga ayaa calansidan oo isaga ayaa madaxweyne noo noqonaya isaga ayaan taageerayna isaga ayaanu markaasi dhabarka saaranayna ayuu leeyahay laakiinse madaxweyne saan maqlayseen raila odinga kal hore waxa uu sheegay ama uu leeyahay anigu cidna uma ihi project ama cidna dabadiga mariixayso walaa uhuru walaa kalonzo walaa siyaasiyiinta kale halkaasi ku sugnaa ayuu sheegay dabcan waa si guud waxyaabihii dhacay maalinkii sabtidaheed sidoo kale aanu sheegnay shalay in william ruto isna uu ka jawaabay eedeymahaasi isagoo madaxweyne uhuru kenyatta sheegay inuu dhabarka ka toogtay waanu soo taageernay sanab badan ayaan kula soo taagneen hiil iyo hoo wax walbo cududeena iyo awoodeena iyo dhaqaalaheena iyo maskaxdeena ayaan kugu bixinay laakiinse iminka adigu waad nagu jiifatay ayuu yidhi laakiinse yuusufo wuxuu yidhi anigu dar alleh ayaanu ku cafinay haddaanu nahnaa u d a iyo sidoo kale kuwii ka tirsanaa jubilee oo adigu aad dhanka iyo raila odinga aad markaasi martay bal dhegeystayaasha ayaanu fursadda siinaynaa iminka dhankaasi iyo wicitaanada warka iyo afooda inugu soo hayaa dhegeystayaal si guud qodobkaasi ayaanu barnaamijka oga hadlaynaa ee ah kulanka iminka halkaasi ka dhacay iyo raila odinga iyo kalonzo musyoka oo halkaasi hal dhinac wada maray madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kale awoodiisa iyo in kooxdani markaasi ay ka guuleysanayso william ruto eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ee dhegeystayaashu soo beegsani karaan dhegeystayaal aad u tira badan ayaa ku jira saaxiibka ugu hore star f m hello wacalaykum salaam waraxma waa ka waa kusoo dhaweynaa caisha soo dhawow barnaamijka waa la socotaa haye haddaad u guda gasho haye guusha muxuu u ku leeyahay aha waa garta laakiinse waxaanu ka hadlaynaa xilka sare xilka madaxweynenimo
musacbow dabcan taageerida hadda kama hadlayna shaksi qof uu taageeraya laakiin hadda laakiin isbedelka iyo waxyaalaha markaas labada qof ee heshiiska ay ku wada gaareen maxay tahay iyo madaxweyne uhuru kenyatta arrintan muxuu kaga leeyahay danta ugu weyn maxay tahay ku qarsoon maxay tahay waxyaalaha uu soo dhalin karo oo asaga markaas uu qaban waaya madaxweyne uhuru kenyatta laga yaabo in markaas isbedel ku keeno sidoo kale arrinta u dhexaysa madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mid labadooda u dhexaysaa arrinta la leeyahay dabcan woolka dabcan waxaa loola jeedaa derbiga uu ka hortaagan yahay siyaasaddiisa madaxweyne uhuru kenyatta waxaa ka hortaagan madaxweyne uhuru kenyatta siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka waxaa siyaasaddiisa ka hortaagan madaxweyne dalka uhuru kenyatta ayaa leeyahay woolkaas hadduu dhaafo ama uu ka tego waxaa laga yaabaa in markaas siyaasaddiisa bannaanka iskaga imaato maxay tahay sababtuna uu markaas isku hortaagayo madaxweynaha dalka uhuru dabcan madaxweyne ku-xigeenkiisa
star fm hello
halo soo dhow saaxib
carab jooga xarada qaxootiga iyo faabuug waan kusoo dhaweynaa carab
marka hore horta dumaashidiin waxaa idin leedahay waa energy sheekadooda laga qaada hadda youtube-ka ka barta waa waxbarasho ayna dhiyaan haddee dumaashi inay wax barata ayaa la doonayaa waxaan halkan u fadhino
marka waxay leedahay sheekadooda dhan mascad iyo yuusufku waxaa waaye waa dad aan caadi ahayn aada u fiicnay dhiyaysaa aad baad u mahadsantihin
marka kale waxaan leeyahay aha
horta labada odayo hadda caad siyaasadda iskugu hayso mhm
iyo odayga kale oo asana hadda xilka haayo oo isagana xagga oo dul- u mhm leexday ha waa ee, madaxweyne uhuru kenyatta haa aha
marka wuu ku saxsan yahay laleeyahay ninka hadda xilka madaxweyne ku-xigeenka ee horta siyaasadiisa waan aragnay raylana siyaasadiisa waan aragnay ra-iisul wasaare soo noqday mhm
markii ra-isul wasaaraha rayla ahaa wadanka uu dhaqaalo fiicnaa haye
marka wadankana dhaqaalo nan alla ninkii soo gelinaa aada loo jecel yahay haye
marka ninkan hadduu siyaasaddu ku fadhiyaaba ee wad-
waa ka xumahay codka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi waan ka xumahay dhegeystayaasha kale haddii aan siiyo ee, fursadda star fm hallow hallow
halo soo dhow saaxib
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waa saxan walaalo nabad waaye haye magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso
lag dheeraa banaanay baan kaa soo siyaad cadda waay haye siyaad barnaamijku gudagal
waan gudo geli walaalo waxaan ku leeyahay middan rayla iyo kalonso masoka man ka hadli raani waa garta
horta annaga nin walba ma oligiis haddii uu ka hadlo mhm
soomaaliya waxay dhahaa labada sirku heshiisa caad bay ku ciloobaan haye
labada sirku heshiisa caad bay ku ciloobaan waa gartay
qofkana sidiisaba muxuu oo maaragtay dareen ka qabaa qofka mar walba ma dharakadiisa ee maaragtay ku dhow oo waxyaalihii uu samayn jiray oo maaragtay ay isla qaban jireen oo dhan qofka hoose aad og oo sirtiisa og buu aad ugu nimcay marka siyaasad la gaaro haye
sababta ay tahay waxyaalo fara badan baa soo baxay mhm
sidaa sababteeda wuu gaajaamanhayaa ninkanu wuxuu ula dagaalhaya ninka maxaa waaye dhibaato fara badan ba kenya soo mariyeene mhm
sidaa sababteeda ay u dilahayaan oo hadda oo maaragtay ruuta horta loo baktiisiinaya marka ruto eh, sababta loo baktisiinayo eh, ma isaga ayaa dhibaato wada mise dadkan kale ayaa dhibaato wada maya asaga dhibaato ma wada nin walba kow ah, laba laba durwaa qurac iskuma dhaa mid walba madarka muraayadu asaga hay ninka ku xigo nafaaska wax lagu ballamo constitution oo la galay oo kenya lagu soo xasuuqay oo weji kastaba lagu raadiyey oo la ballansaday bay aheede haddana wuu ka booday oo maarata eh, muxuu uga booday sababta uga booda maxaa waaye hadda uga uga boodahay labada nin waxyaalo fara badan ay ku heshiiyeen ama dhibaato oo kenya u geysteen baa jira wixii kenya anu kusoo rog waa garta
kalaantoona wax faa'iido uu keenayo malaha waa angaasi angaasiga marka meesha raba lagu gaaro waa laska tuuraa un taasoo kale may noqon doontaa isagan marka eh, waxba kama faa'iidayo wax faa'iido uu ka keenayo malaha intaasoo jeer buu madaxweyne soo ahaa shalay u dambaysay hadda mid tantan ka horreysa waad ogeed oo dhibaatadii loo geysta waad ogeed haddana saa un waayo bogoska maa la gelin marka hadhow may danta ilaha laga gaarin waa lasur kabriin qolof oo amerika dhammaan waa laska helgaayi doonaa waa garta marka kenya sidaasayba ka samaysan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yusufow eh, dhegeystahaasi waa maqashaa wuxuu leeyahay kalonzo waa laadha waxa la dhaho waa jaranjar lagu korayo eh, maxaa la dhahay siyaasadda waa la isticmaalayaa kadib en, hadhow dambe waxba faa'iida ah eh, ma heli doona ayuu leeyahay dhegeystahaasi gabagabadii ayaan soo gaarnay intaan intaan dhegeysaa soo qa- eh, dabcan gabagabadii aan gaarin marka hore iyo ogolaadana soo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka waana saliidda markaas fijin plus fijin plus dhegeysan haddii aad xanuuno qabto ama jilba xanuun dhabar xanuun murqa xanuun eh, markaas aala daalalaacayso cagab- ca- waa cagabarar iyo sidoo kale daal iyo xubno xanuun hawelwelin xilka ama xalku waxaa markaasi ku haysaa saliidda fijin plus waa saliid markaasi kaa caawinaysa dhammaan ama sidoo kale dadka waayilada odayaasha ah ee ka wax badan ka caawin karta fijin plus waa saliidda xubnaha ama xubno markaasi ee waxyaalo fara badan een, lagu kal- lagu ka- markaasi laga sameeyay sida xabad sowda iyo qorfe heel iyo weliba daawooyin kale saliidda fijin plus waa dabiici waana waxaana ansixisa laanta dowladda ee xaqiijisay tay- tayaynta badeecooyinka ee caps waxaana soo saartay Har- halbrad limited waa habrat limited dhegeysna fadhigeedu yahay magaalada mombasa fijin plus waa daawo la isku haleyn karo taasoo kaa caawinayso murka xanuunka jilbi xanuunka dadka weyn iyo weliba dadka yaryar lugaha luga bararka hablaha uurka leh dhabar xanuunka dadka waaweyn kalagoyska kalagoosyada neerfaha dhabarka iyo lafaha oo ay sidoo kale dejinayso bararka fijin plus waxaa laga heli karaa h n k global cosmetic sasamol waa dukaanka sasamol lambarka dukaankana waa lix iyo labaatan moy avenue ku yaala crescent medical and pharmacy waxaana asagana uu ku yaalaa dhegeystan wuxuuna ku xogaa masaajidka moll ama jamia mosq jamia moll ayuu ku yaalaa dhegeystayaal waa famazol dhegeystayaal chemist south sea ayuu ku yaalaa kasoo horjeedka masjidul nuur xalane pharmacy sli jam street ayuu ku yaalaa raaxa leo beauty and cosmetic waxaa dukaanka dukaanka madina moll lambarkiisana dukaankaasi waa koob iyo labaatan fatma bredols ayadana mogoya sawsi ayuu ku yaala house olive wuxuu asagana ku yaalaa wadada lixaad ee xaafadda sli masjidka sixka wixii faahfaahin fadlanka la xiriir eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeystana soo wacan waxaad fursad markaas u heli kartaa amaad ku guulaysan kartaa saliidaasi dhegeystayaal maanta aan kugu daro dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee ayadana airtel airtel waa war farxad leh u haysaa markaasi ku keentay adeega xulliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojisay adeega foji oo aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebooka whatsappka instagram-ka ma ahan mid markaasi kaa go-ayo ama markaasi kaa istaagay haddaad markaas wax soo dejinayso ama soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ahan mid markaas culaysa dhegeyste maanta uu ku bir qadka telefoonka casriga ee telo teglaanta kugu dhowey ee tel soolan qabsan lafta ee tele oo four g xasuna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka airtel si kaarka markaasi lagugu diiwaangeliyo lagugu ansixiyo ehladaadii qaraabadaada asxaabtaada si markaasi hal mar u wada qodsashaan gooskaada dambe la arko si farxaddii iyo reereynta markaasi kaa muuqato ciilkii iyo weliba dad badan markaasi aad dhihi jirtay halii kaaleya balberi i kaaleya telefoonkiinada dad baan ka wacanaya dad baa meel fog iga jira waqti fog baa igu dambeysa abaa igu caabi walaala igu caabi wax sheekadaasi dhan waa ka gudubtay oo maanta waxyaala fursad fara badan aad heli karto ayaa markaasi shirkada ay ku keentay internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawina inaad ka daawato waxyaala fara badan sidoo kale waxaa ka barato sida inaad ka barato cunno karinta qeybeeda noocyadeeda kala duwan dhegeystayaal sida wax loo shiilo sida wax loo karsado sida wax loo walaaqo waxaasoo dhan adigaa markaasi ka baran kartaa dhegeystayaal iyo weliba sida cunnada laiskuga daro iyo xitaa sida markaasi loo rido cuntada cuntada dhexda laga ridayo gees laga kala ridayo qayb waxaa jirta markaasi cunnada laga bilaabo riditaankeeda xitaa ayadana waaad ka baran kartaa qaybta youtube-ka sida inaad ka daawato xirfada markaasi cusub oo adag wax badan kaa bedelayna caruurtaada iyo sidoo kale waxyaalo fara badan oo aad u baahan tahay oo maanta adiga ay markaasi caqabad ka kaa haysato ayaa markaasi ku fududaysay kuna suurtagelisay inaad shirkada kaa xaqabtirto baahidana aad ka gadubto dhegeyste nasoo waco waxaa noo sheegtaa waxaad kaga faidaysa adeega airtel four g waxaad fursad u helaysaa inaad guulaysta noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega airtel four g dhegeysa kormaa si wanaagsan aad uga faa'iideynaysaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casriya maanta oo soo iibsa telefoon smartphone ood ku heli karta qadka wanaagsan ama qad wanaagsan oo airtel ah si wanacan oo wanaagsan asxaabtaada ehladaada qaraabadaada toolkaada aad markaas videoy iyo waxyaalo kala duwan aad kaga daawan kartaan si toosna halkaas iskaga heli kartaan dhegeystayaal in badan haddii uu ciilku markaas ciil badan aad qabtay oo aad lahayd dabcan ma haysto qad igu filan qad markaasi gago-ayo tayadii ayaaga xun iminkan taasi waa lagu casriyey oo howl badan baa laga qabtay shirkadda isgaarsiinta airtel four g baan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka dhegeysa saaka diirada ku saaran kaga hadlaynay iyadoo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu markaasi garabka qabtay ama gacanta qabtay madax xisbiga odm azimiyo lomojo waxaana sidoo kale kulankaasi ka soo qayb galeen ilaa iyo dabcan labaatan xubnood oo markaasi ama xisbiyo kala duwan oo markaasi siyaasadda ay ku taageerayeen raila omolo odinga waxaana eh dhegeysa sabtida aynu soo dhaafnay iyadoo ay markaasi dad aada u tiro badan halka iskugu imaadeen oo markaasi lagu daafuraya sidoo kalena lagu taageeray raila odinga waa hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga oo loo aqoonsaday inuu yahay musharaxa xilka madaxtinimada ee dabcan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee azimiyo laomoja ka hor doorashada sagaalka agosto isagoo ka hadlay xarunta shirarka caalamiga ee ic k i c c inta lagu guda jiray sharweynaha ergooyinka ee qaarad dabcan qaranka ee azimiyo laomoja odinga ayaa markaasi soo dhaweeyey ansixinta isagoo wacad markaasi ku maray inuu noqon doono hogaamiye isbedel doon ah oo waajibka ama waajibkiisa loo igmaday raaci doono islamarkaana kor u qaadi doono xaalada dalka isbedelada weliba dhaqaalaha la dagaalanka sixir bararka iyo sidoo kale la dagaalanka markaasi musuq maasuq arrimo dhowr ayaa markaasi u kaydsan u qorshaysan si markaasi isbedelka horumar uu ku gaarsiin lahaa wadanka iyo waxaana markaasi taageeran ilaa xubno markaasi gaari labaatan markaasi dhegeys waa labaatan xisbiyo oo kala duwan ayaa markaasi ku taageeran ololahaasi siyaasadda madaxweyne uhuru kenyatta uu horka oo xisbiga markaasi xaakimka jubilee markaasi ku kacay raila odinga dabcan iyo raila odinga dabcan madaxweyne ku-xigeen waa madax waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga waxay markaasi heshiiskooda soo bilowday labada kun sideed tobankii kadib heshiisyadii waxyaalihii markaasi wadanka u arkeen ama xal ugu jirto in markaasi lagu tilaabsan karo laguna dhaqaaqi karo waxay markaa ka dambeeyey heshiiskooda muxuu ahaa mid markaasi aada usii ballaaranaya sidoo kalena heer markaas uu ka gaaray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta in markaasi gacanta u qabto sidoo kalena ku sheegay in markaasi qofka mudan qofka markaasi dabcan arrimaha qabyada wadanka ka ah arrimaha markaasi heerka asaga uu kaga tegay wax badan ka qaban karo sidoo kale wadanka midayn karo in uu arkay waa sida uu asaga markaasi madaxweynaha dalka uu u arkay madaxa xisbiga odm raila odinga waxaana sidoo kale uu fududey sidoo kalena uu sheegay in uu ka taageeri doono siyaasadiisa inkastoo laakiin taageero xoogan oo siyaasada bartamaha halkuu kasoo jeedo ku dhashay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uusan taageero ku lahayn warbixino markaasi kala duwan lasoo saara lagu sheegay in markaas awoodiisa halkaas ay ka wiiqda laakiin midda markaasi maamul ee qaran ayaa markaas uu awood ku leeyahay dhegeystayaal sida warbixinada qaar ay kala sheegayaan kala tilmaamayaan madaxweynaha ku-xigeenkiisa dalka william ruto ayaa halkaasi markaasi sumcad iyo taageero xoogan ku leh warbixin markaasi lasoo saaray tirada markaasi halka bartamaha dalka uu ka wato madaxweyne ku-xigeenka toddobaatan iyo kow raila wuxuu ka wataa afar iyo toban dabcan waa farqi aad markaas u kala fog u kala dheer dhanka bartamaha dalka ee iyo weliba ololihiisa siyaasadda gobol waliba fagaaro uu ku tegayo shacbiyadyahaan markii loo kala dhigo raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaa shacbiyad kaga badan dabcan madaxweyne ku-xigeenka halka inkastoo laakiin sidaas ay u kala fogeen haddana waxaa markaasi laisku haystaa sidee markaasi siyaasadooda ama siyaasadda wadanka markaasi noqon doonto doorashada guud ee wadanka ka dhici doonto bisha sideedaad ee sagaalkeeda maalin talaada ah inkastoo waqtiyar dabcan maalmo keliya ay ka harsan tahay ama bilooyin keliya ay ka harsan tahay haddana waxaa markaasi la saadaalinaya waxyaalaha markaasi cawaaqixumada markaasi ka dhalan karto siyaasadii ugu adkeed uguna miisaan badneed miisaan dabcan ugu miisaan adag ay noqon doontaa siyaasadda u dhexeyso madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga ud ama uda madaxa ku-xigeenka william ruto raila odinga iyo ruto ayaa siyaasada masraxa siyaasadda isla korayaan iyagoo markaasi taageera iyo awood markaasi kala sheegan doonaan halkan dhinaca kalena wuu isku hadleynaya madaxweynaha madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa xisbiga markaasi azmiyo laumoja isaga markaas isagana sheegay in markaasi uu wax waliba ku sameyn doono ama wax waliba markaasi karaankiisa uu ku taageero ama uu ku gelina xilka madaxtinimada uu u sameyn doono raila odinga waa sida markaasi wacda ugu maray waxauna sheegay in waxyaalihii faraha badnaa wadanka ay dhibaatada ka taagneyd xalkeeda uu helay keliya inay tahay raila odinga oo markaasi madaxtooyada si toos ah markaasi u caga dhigto una fadhiisto waa sida markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu qabo laakiin taasi waxaa u diidan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay aniga waqtigay joogtaa oo aniga markaasi wadanka wax ka qaban kara isbedela ku keeni kara sixir bararkii dhaqaalahan hoos kasoo qaadaya ilaa heri sare ka gaarsiinaya waa sida qof waliba uu asaga markaasi kala sheeganayo siyaasadooda ololahooda ee dadka ay ku xuxurinayaan ama ololahooda goobaha kala duwan ay geynayaan dhegeystayaal haddaba markaa fiirso gobolada qaar ay markaasi ku kala horeeyaan bartamaha dalka waxaa markaas iminkan u horeeya madaxweyne ku-xigeenka william ruto halka sidoo kale galbeedka dalka western uu u horeeya dhegeystayaal madaxweynaha oo dabcan waa raila odinga halka sidoo kale nyanza uu horeeya madaxweyne waa raila odinga qeybaha markaas iminkan madaxweyne ku-xigeenka isagana ugu horeeya waxaa ka mid ah dhanka rift valley meelaha ugu badan ayaa markaas iminka kuuraha kasoo xaroon kara waa dhegeystal bartamaha dalka iyo sidoo kale gobolka rift valley iyo weliba caasimada iminka laisku hayso inkastoo laakiin halkan loo kala dabcan ay ku kala horeeyaan sidoo kale afartan iyo shan iyo soddon iyo koob ayay markaasi kala wataan sida warbixinta u dambeysay ay soo saareen dhegeystal guddiga dabcan waa kuwa markaasi baaritaanada weli dabagalka markaasi dadka shacabka ku sameeyo oona xogta kasoo arooriya ee dhagxakimi dabcan kuwa loo yaqaano tiva dhegeystayaal waxaana la sheegaya taageerada dhinacyada kala duwan inay meelo qaar ay ku kala soreeyaan sida gobolka waqooyi bari qaybaha markaasi iminkan barbardhax markii loo fiiri marka laga soo tego wajeer oo taageero xoogan raila uu ka hayso laakiin meelaha markaasi la saadaalin karin waa countiga gaarisa dabcan maneerna maneerana waxaa markaas u badan yihiin dhanka madaxweyne ku-xigeenka laakiin inkastoo siyaasiyiintooda xubnahooda xisbiga markaasi u d m ay ayaga taageerayaan azimiyo la umoja laakiin dadka shacabka dhanka waqooyi bari dhanka weliba countiga maneera waxay markaasi muscabo taageerayaan dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka wiliba ruto laakiin ka xisbi ahaan markaasi markii laga tago siyaasiyiinta ee u d m bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiisu barqa wanaagsan walba dabcan joogtaan ka dhegeysanaysaan star f m bal qofka imikan buscabo derbiga saaki aan ka hadlaynay madaxweynaha markaas uu ka hortaagan yahay ku-xigeenkiisa derbiga haddii markaas uu ka tego ama uu ka dhaqaaqo dabcan waa mida markaas uu kaga hortaagan yahay una markaas iminkan qayle u ka wado waxaa leeyahay maalinkan ii dhaaftid salaadnimo ayaan derderi lahaa oo aan mari lahaa waa sida yacni asaga wadda uu qabo madaxweyne ku-xigeenka waana shacbiyad ahaa markii loo fiiriyo dabcan waa looga itaal roon yahay siyaasaddan waa looga roon yahay sida khubarada dhanka siyaasadda ka faaloodaan waxaa leeyahay raa'ila dabcan madaxweyne ku-xigeenka waa ninka siyaasadiisa keliya ee wadanka jahwareerisay hadaad ogeen warbixintaasna dabcan de staya mar qortay waxay leedahay siyaasada keliya wareerisay wadanka waa siyaasada madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne waxaa leeyahay meel madaxweyne ku-xigeenka meel walbuu kaa soo geli karaa wax weliba kugu bixin karaa siyaasada lacag hadday tahay iyo maskax hadday tahay iyo lacag iyo weliba nooc weliba ay tahay waa uu kaaga gadi karaa qayb a markaas aad u jeedin yuu kuu jeedin karaa madaxweyne ku-xigeenka inkastoo laakiin raila odinga ise siyaasadiisa ay tahay mid dhadhaxa dabcan ay tahay mid horaan soo jirtay mid markaas wax dhan ay ka da'weyn tahay laakiin waxaadan markaas loo leeyahay qaybta markaas la taliyayaashiisa ayaa haddana markaas aad ugu dhow oo marka asaga sidai ayaga ay doonaan bay markaa asagana uu u hadlayaa waa mid markaas laiska soo galay laakiin waxaa leeyahay shakhsigan asaga keliya ay arrinta si wax u arko oo ku lifaaqaya ama dabcan uu kaga hadlaya waa sida uu qabo madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto laakiin yusufow dabcan doorashada markaa fiiriso arrintu hadda xitaa shakhsiyan way ka weyn tahay awood shakhsiyadeed way ka weyn tahay awood maskaxeedna way ka weyn tahay xulafaysi ayaa la samaysanayaa meesha aad iyo aad hal qof wax ma tarayo laakiin xulafada hadda xulafada la samaysanayo muscab xisbiyadan faraha badan la samaysanayo horta dadka shacabka kama turjumayso waxay ka turjumaysa shakhsiyaad siyaasiyiin ay ka turjumaysaa yusuf shakhsiyaad ay ka turjumaysaa warbixinta la soo saaray tv ay soo saartay waxay dhahday xisbiyada la soo saarayo waa shakhsiyaad ayaga leeyihiin dabcan waa sidaan saa kasoo sheegay yusuf xisbiyada micnaheedu ma ahan in micnaha gobolka qofka uu kasoo jeedo taageerada waa saasheena qof walba iyo dantiisa ayuu halkaasi u geliyaa ilaa miiska gorgortanka ayuu doonaya inuu tago dowladda soo gelaysa waxa uu ka goosan kara halkaasi ayuu doonayaa in xisbigiisa uu ku goosto micnaheedu ma ahan in meesha uu xildhibaan ka yahay ama barasab ka yahay in boqolkiiba boqol uu markaasi isbahaysiga ama uu isagu ku jiro uu taageerayo laakiin hadda yuusuf waxaan ogsoonahay waxyaabihii looga badiyey nasa labadii kun toban iyo toddobadii sidan hadda azimiyo ay samaynayaan ayaa ka mid ahaa oo jubilee waxay samaysteen in ka badan afar iyo toban ilaa shan iyo toban in ka badan xisbi siyaasadeed oo yaryar ay yuusuf oo samaysteen halka nasa ay ka koobnaayeen oo keliya afar xisbiyood waa sida hadda madaxweyne ku-xigeenka haysata markaa taasina dabcan wuu dareensan yahay ayaan filaya madaxweyne ku-xigeenka walow aa muddo in iminka ay kusoo biirayaan xisbiye yaryar oo kale laakiinse siyaasadii jubilee isticmaalaysa ayaa moodaa had in azimiyo garabka raila odinga ay isticmaalayaan bal gabagabadii aanu ku sisiqeynaa yuusuf dhegeystayaasha ayaan fursadda siinaynaa labo inta ka gaarno eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan bal wicitaanada iyo dhegeystayaasha ku jiro haddii aan fursadda siino yuusuf star f m hallow
hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma kaxumaay qadka go-ay xiga star f m hallow
hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
حسين نجيب حق الجرير مكسور بيني يا حسين
waan ku dhawahay haddaan gudagalo waxaan siyaasadda horta waxay iska noqotay hadba dhinac bay u jirjeertaa laakiin maanta hadda sidaan kaga haysay odaygan baa iska leh haye odayga muxuu ku leeyahay
odaygan nin marti waxaan waxaa iska jirtaa nafsi baa jiraayo haye wax badan baa la dhacay la dhacay wuuna istaagi waayey inuu iska dayana wuu wuu yeeli waayey waa garta dhicitaan eh, ma doonin inaan ka hadalno xaqiiq uma hayno laakiinse eh, adigu makuu muuqataa marka fursaddaasi
fursadana aad bay iigu muuqataa odayga ana waa waa la wadaa maanta waxaa waaye hawada kor u socdaa Haya.
ruuto waxaana dhihi lahaa asaga iska jooga duqan ruuto eh
Haya.
inuu hadda soo istaago ani maba maba maba dhehen maanta inuu soo istaago hadda maba joogi maba maayo yeelan.
oo ruto isna waxaa u cad fursaddii ugu weyneed abid
wax badan baan asay siyaasadiisa wax ka aragnay Mhm.
duqan maanta inaan siyaasadiisa aragno bal maaluna gaarsiiyo aad baa umahadsan tahay xuseen taasaan hadda jeclaan lahayn oo ruutana uu iska daayo odayga kale ugu aad buu u wadaa sida uu hadda ninkan uhuru uu ninka u wada inuu u wadaa aan fiicnaan lahayn waa garta aad baa umahadsan tahay eh, xuseen ayuu ahaa kaasi eh, laakiin waan jeclaan lahayn siyaasadda kuma soconayso xigaha siinaya star fm halow asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma yuusuf waa cabdi axmed xagadheer haye cabdi soo dhowow
horta dadku hal meel bay wax ka fiirinayaan laakiin ma aha Ay.
siyaasaduhu horta siyaasaduhu horta waa waa fara badan yihiin waa siyaasaduna waxa weeye waa waxyaalo badan baa lagu matelaa ma garatay haye marka odaygu mataqaanaa hal- ha loo daayo meesha ma taallo nin walba nin walba waxa weye nin wal- nin walba ceelsaantii ceelkeen weeye nin walba fursad buu haystaa ma garatay aad iyo aad faile iyo william ruto nin walba fursad buu hadda uu cayrsanayaa fursadii dhowrkiisa dhowrkii jeer uu soo waayey ruto hadda maanta inuu helo lagama yaabo fursaddaas hore u derdereeyey jaaniskaas hore u dhaafay Eh, maanta waxa weye maalintu ruto waayo maalinta ruto maxay ku tahay maalinta ruto waxay ku tahay siyaasadaha isbedelaya iyo sida xaaladda ay u socoto haye marka waxa weeye hadda si- arrintu sidii hore ama madaxweynuhu hala jiro ama yuusan la jirin laakiin siyaasaddu waxa weeye shacbiyadda weeye shacbiyaddana waxa weye hadda way gadgadoomaysaa arrintu waxayna u diishoon doontaa dhinaca william ruto aad baa umahadsan tahay cabdi hagaag gabagabadii aan soo gaarnay Eh, dabcan dhegeystayaal kooban ayaanu siinaynaa fursadda hal dhegeyste dhegeystaha ugu dambe ee qadka ku jira haddii fursad aad siisid star fm halow biro asalaamu calaykum Wa- asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa ku salaamay adiga iyo idaacaddaba waanu kaa qaadnay
waa guhaad cali cigaalo xagadheer jooga ma garan waan kusoo dhaweynaynaa guhaad
william baa iskale maanta william huutaale ma garan muxuu ku leeyahay william wuxuu ku leeyahay ninkan da'diisuna waaweyn tahay dastuurka kenyana da'daysa ma qorayo inuu maaragtay madaxweyne isu sharaxo ma garan wuu qorayaa dabcan wuuna taagan yahay
ma haddu toddobaatan iyo dhowr buu taagan yahay Een, raila odinga waa taagan yahay xitaa waxaa dhici kartaa in labada kun toddoba iyo labaatanka uusu soo sharaxo
maye eh, waxa weeye ninkan madaxweyne ku-xigeen buu ahaa in badan buu dalka usoo halgamay in badan buu ku eh, saaxiibkiisii uu ku xigayna een dhinac buu ka uga leexday oo maxaan ku idhahdayey kan kaluu la socdaa marka aniga waxaan oran lahaa caqligayga siday ila tahay dadka reer kenya maanta ninkaan waa ninkii dagaalkaan ogaa dhigay oo qaraxaan dhibaa- dhibaatadan ogaa dhigay oo waddanka fooda isu geliyey oo haddana Waa waa nin- ii dhaweyn waa ay ninka.
gatay marka waa ninka dabcan qof anaga eh, qarax iyo dhibaato rida ma garanayna yaabay qofka ka hadlayso maya qarax maaha qarax maahana dagaal iska horimaada dagaal iska horimaadaa dhacay dhici gaaray ma garan haye marka waxaa la rabaa haddii haddaan ku- haddaan raayana waa reer hadda waa reerkayga haddii layga raayana waa ruuxaaga marka waxaa loo baahan yahay in ninkan waa nin waayeelooday in badanna qas badan buu dhigay ninkan soo halgamay ha loo daayo oo madaxweyne ku-xigeenka ahaa ma la rabo ninka in la tuuro ma garan waa gartaa Hadduu madaxweyne aad baa umahadsantahay ku-xigeenaha waa inuu qabto william Ruto.
aad baa umahadsan tahay guaad Eh,
asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystaha ugu dambaad tahay soo dhow walaal
waa maxamed kutuuga tanaarifa maxamed kutoka tanariifa haye
aniga waxaan dhihi lahaa madaxnimadii markii u dambeysay ilaah baa qofka ilaahay doorto un baa fuuli laakiin hadda waxaan dhihi lahaa hadda ololihii u badan waa cizimiye waaye laakiin rutona waxaan dhihi lahaa haniya jebin haye
aa haniya jebin qaybtaada ka kacdo aan dhihi lahaa aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas ee qadka telefoonka dhegeysta lagu dambeeya ku mahadsan yahay sida quruxda badan ayaad ula socotaan una dhegeysanaysaan star f m codto gobolka waqooyi bari dhegeystayaal hal qof hal qof ayaa markaasi doonaya in aan saliidda fijin wy fijin plus aan siiya dhegeystayaal hal qof ayaa rabaa in aan saliidda aan markaasi siiya dhegeystayaal fijin plus dhegeystayaal khadka telefoonka ku jira walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal halkay ku sugan tahay magacaaga waxaan ku doonanayaa siyeelow aadan macalin baa layidhaha aan aadanow fijin weli ma ma aragtay mana maqashay
ha fijin saliidda la dhihin weliga ma maqashay
fridge fijin fijin plus
maya okay waad mahadsan tahay ha
waa tahay dhegeystayaas waa ka gudbaya xigaha kalan khasiina walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam magacaaga
Caashi Garissa codkaa kasoo kor u qaad fadlan
Caashi Garissa caasho fejin weliga ma maqashay maya wiil maqle maanta saaka ii maqle saaka hee saakan kaa maqle adi maxaan lahaa marka
waxay uronta tira muruqa iyo waxba uronta leysaa maqle iyo kook adiga markaan dee marsan lahayd waxaad ku xanuunaysaa ama qof kale miyaa
dhinaca xanuuna aad lama qufaca
Okay. magacaaga ii sheeg Waa qof- magacaaga ii sheeg magacaaga
caasho caasho maxaan kugu daraa
caasho cabdi caasho cabdi gaarisa soo ma ahan haa waa tahay een, ma- lambarkaada
lamarkay siro sotuwa haye maxaa u dambeeya
magac seeni caasho maxaa u dambeeya lambarkaada adiga fiirida faraha badan iga dhaafe war ani lambarka isticmaalaha kana hadda isticmaalay waxaa u dambeeyaa caasho kan musiga isticmaala kaasoo kibaandhada ku- magacyo kuma qorno adiga ii sheeg waxaa lambar ii sheeg lambar la- la- lagugu soo diro oo ii sheeg waxa kale iska daaya lambar ii sheeg um.
lambarkiisa xasan maxamed aa ku qoran lambar ii sheeg lambar wuxuu ahaadaba lambar ii sheeg
c nine aa u dambeysa zero seven
zero seven two two maxaa u dambeeya
c nine two nine a
three three three three u dambaysa soo maahan
nine three nine
three nine baa u dambaysa saddex sagaal saddex sagaal ha diyaar aye three nine aye maasanid waa tahay gabadhaasi ah, way ku mahadsan tahay dhegeysa idaacadda star f m halkaasaan kusoo xirnay barnaamijka hogaanka oo sideedii qadar soddon daqiiqa hawada inoo soo galay arrimaha siyaasadda iyo xaaladda dalka dhegeystayaal aan ku gof- ku gorfayn kaga hadlaynay ee, siyaasadda iyo weliba haridanka madaxweynaha uhuru kenyatta iyo madax iyo ku-xigeenkiisa halka ay markaasi ku biishoon doonto iyo weliba cidda guusha raaci doonto sagaalka ee, bisha sideedaad dhegeystayaal hadduu eebah raalli ka noqdo inta ka hor waxaan iga tegaynaa sidaasi nabadgelyo oo mahadsantihiin shukran shakuuran shukran jaziilan sida qurux badnaa u dhegeysanaysaan star f m barnaamij ka badan barnaamijka dhegeystaasi wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin faaduma laki ayaa dhegeysta stuudiyaha labaad markaasi inoo soo gelaysaa oo madasha iyadana iyo weliba ganacsiga dhegeysane xaadir diyaar la tahay waxaanay ugu dambeeyey markaasi barnaamijkeeda madashaad ku maqli doontaan inta ka hor waxayna iga tegayaa sidaasi nabadgelyo waynu barito arrimaha gargaarka biniaadnimada qaxootiyada